بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد darsigeenu wuxuu ka bilaabanayaa suuradda aayadda soddonaad ee suurat lbaqara qur-aanka qaababka uu wax u tarbiyeeyo ama uu asaaliibta uu isticmaalo waxaa ka mid a qaababka qisooyinka in dadka looga warramo oo qisooyin horay u dhacay loo sheego maxaa yidhi ruuxa markii adduunku suu soo ahaan jiray iyo taariikhdiisii iyo bulshooyinkii adduunka soo maray markuu waxoogaa khibrad ka haysto oo waxoogaa aqoon u leeyahay yacni waxay ku kaalmaynaysaa inuu fahmo nolosha uu ku nool yahay iyo waxyaabaha keena in noloshan adduunyadana uu si fiican u noolaado nolosha dambana uu ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa uu helo cadaab ka badbaado marka qaabka qisooyinku waxay ka mid yihiin asaaliibta aadka u qiimaha badan ee qur-aanku isticmaalo markuu bulshada la hadlayo ama tarbiyanayo halkan marka waxaa laga guulagelayaa qisadii nabiyullaahi aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam iyo ibliis waana ujeeddo muhima laga leeyahay oo ay ugu weyn tahay in layna dareensiiyo cadaawadda inaga dhexaysa innaga iyo ibliis wuxuu rabbi yidhi subxaana wa tacala marka wadkur waxaad xustaa id waqtiga qaala uu yidhi rabbuka rabbigaa markuu yidhi lilmalaa'ikati malaa'igtii markuu ku yidhi innii anigu jaacilun mid yeelayaan ah fil ardi dhulka dhexdiisa khaliifatan ku isaga dambeeya maamulkeeda iyo camirideeda isaga dambeeya ayaan yeelaya qaaluu waxay yidhahdeen malaa'igtii atajcalu miyaad yeeli allow fiihaa dhulka dhexdiisa miyaad yeeli man cid yufsidu fasaadinaya fiihaa dhexdeeda ma kuwo fasaadinayaa dhexdeeda yeeli oo wayasfiku daadinaya addimaaa dhiigaga daadinaya wa naxnu anaguna walxaal naxnu anagu nusabbixu aanu ku nasahayno ceeboo dhan aan kaa fogaynayno bixamdika annagoo mahadintaada ku dheehan mahadintaada lala qabo wanuqadisu annaga oo ku dahiraynoo ku weynaynayna laka adiga qaala wuxuu uhi rabbi subxaana wa tacala isagoo malaa'igta u jawaabaya innii anigu aclamu waxaan ogahay maa laa taclamuuna waxaydaan ogayn aadam markuu damcay rabbi subxaana wa tacaala inuu abuuro iyuu malaa'igtiisa la socodsiiyey wuu wargeliyey ma aha inuu la tashanayo maxaa yeeley ilaahi subxaana wa tacaala cidna lama tashado laakiin waa wargelin la socodsiin wayu wargelinaya dhulka waxaa yeeli buu rabbi yidhi subxaana wa tacala oon dhulka ku abuuri cid mas-uuliyaddeediiyo xilka dhulka iyo maamulkiisa u kala dambeeya khaliifada saasaa laga wadaa huwa aladii jacalakum khalaa'ifa alardi way macnaha waa kuwa dhulka u kala dambeeyo markuu jiil tagaba jiil kalaa ka dambaynaya markuu ummadi ay tagtaba tu kalaa uga dambaynaysa kuwaa ka dambeeyey baa dhulka camiridiisii iyo maamulkiisii iyo wadidiisii kuwaa dambaa qabanaya marka khaliifada saasaa la yidhaahdaayo isaga dambaynta way macnaha yaa lagu wadaa marka waa aadam calayhi salaam iyo caruurtiisa ka farcami doonta wey aadam iyo ubadkiisa wey markaasaa waxay yidhahdeen malaa'igtii allow ma waxaad yeeli dhulka dhexdiisa cid fasaadisa oo dhiiga gadaadisoo islaysa oo maxay ku ogaadeen in dhiigga uu daadin doono carruurta aadam dhali doono wey ma aha aadam nabiyullaahi aadam calayhi salaam inuu dhiig daadin doonee laakiin ubadkiisa ka farcami doono weeye haddii la isweydiiyo malaa'igtu say ku ogaatay waxaa suurtagala cilmi khaasa oy horay usii hayeen inay ku ogaadeen waxaa kaloo suurtagal ah inay dabeecadda bini aadamka markuu ilaahay ku yidhi dhoobaan ka abuurhayaa dabeecaddeeda inay ka fahmeen inuu dhulka fasaadin doono inta waa suurtagal qowlal kalena waa la yidhaahdaa iyagana marka dhiiggay daadinayana wuu fasaadinaya dhulkuu fasaadinaya waxa weeye dunuub iyo khaladaad iyo gaf badan buu dhulka ku samaynaya ila insaan horeyba usoo marnay dhulka waxaa fasaadiya waa dunuubta ilahay uusan raalli ka ahayn subxana wa tacaala ayib isla markaa waxay daba dhigeen annagoo anagu ku ku nasahayna nusabixu annagoo ku nasahayno ceeb oo dhan kaa fogeynayna ceeb oo dhan kaa fogeynayna oo macnaha kuu tasbiixsanayna haddana ku mahadinayno oo kuu mahadcelinayno ku ammaanayna ku dahirayna oo ku weynaynayna annagoo intaas samaynayna kuwo kaleeta oo dhulka fasaadinaya maxaad miyaad ku abuuri bali miyaad ku abuuri su-aashaas malaa'igtu ay jeedinayso ma aha iyagana inay ilaahay subxaanah wa tacaala ay mucaaradsan yihiin arrinka uu u sheegay ee laakiin waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa waa su-aalu isticlaamin waistikshaafin can ilxikma wey waxay doonayaan inay ogaadaan xikmadda ku jirta yacni makhluuq noocaasoo dhulka saa yeeli doona abuurista aada ilaahu ku abuurayso bal xikmadda ku jirta noocadee noo sheeg marka waa cilmi doon iyo caddayn doon xikmadday doonayaan inay fahmaan mooye ilaahay ma mucaaradayn karaan malaa'igtu laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun kama aha marka ilaahay subxana wa tacala mucaaradaya maaha saas weeyaan rabbi marka waa uga jawaabay oo wuxuu ku yidhi innii aclamu maa laa taclamuun hal dhinac unbaad idinku ka aragteen fasaad uu dhulka ku samayn doonee laakiin anigu waxaan ogahay waxaydaan ogeyn oo muxuu yahay fasaadka aad ku sheegteen inuu ku kici doono masaalixda uu qaban doono iyo wanaaguu dhulka ku samayn doonaa ka badan oo muxuu ku samayn doonaa nebiyaa ka mid noqon doona oo sidiiqiin baa ka mid noqon doona oo shuhadaa ka mid noqon doonta oo culimo caamiliina baa ka mid noqon doona oo dad ilaahay jannadiisa u diyaariyo akhyaara ka mid noqon doona oo cubaad baa ka mid noqon doona marka dhankaa unbaad ka fiiriseen laakiin masaalix kaleoo fara badan oo idinka qarsoontay baan anigu ogahay oo abuuristooda dhulka lagu abuurayo yacni maslaxada ku jirta ka weyn mafsadada iyo dhibka idinku aad tilmaantayna ku jirta macnaha saasaa ilaahay subxana wa tacaala uu ku leeyay malaa'igta wadkur waxaad xustaa nebigu id taasaa waxaa loo soo qadaraa wadkur baa layska soo qadaraa xus oo dadka u sheeg id waqtiga qaala uu yidhi rabbuka rabbigaa markuu yidhi lilmalaa'ikati malaa'igta markuu ku yidhi innii anigu jaacilun baan ahay midkii yeelaya fil ardi dhulka dhexdiisa ayaa yeelayaa khaliifatan mid isaga dambeeya khaliifatan yani mid ilaahay wakiil uga amaah wadaadada qaar baa waxay yidhahdaan mid ilaahay wakiil uga ahoo dhulka khaliif uga sax maaha khaliifatan bimacnaa waxa weye isagaa u kala dambaynayo midi markuu ka tago ka dhintaba mid kalaa uga dambaynayo saas way macnaha sida aayado kaleetaba laga faa'idaysanayo qaaluu waxay yidhahdeen marka atajcalu ma yeeli allow fiihaa dhulka dhexdiisa man cid yufsidu fasaadinaya fiihaa dhulka dhexdiisa oo wayasfiku daadinaya addimaaa dhiigaga daadinaya isagu islayn oo dhiig daadin waxaad garan kartaa fasaadka dhulka lagu sameeyo kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah in dhiig xaqdarro lagu daadiyo oo dadka layska dilo walxaal miyaad saas yeeli allow naxnu annagu haddaan malaa'igtiinaa nusabixu aanu nasahayno adaanu kuna yani tasbiixda waxaa la yidhahdaa altanziih ceeb iyo dhimanaan iyo naqsi oo dhan oo ilahay laga fogaya subxana wa tacala leanna ilahay waa ceeb kasayn meelaa ceebi ka gaadha ma leh dhimanaanna ma leh ilahi subxana wa tacala annagoo ku nasahayno subxaanaka ku leh bixamdika weliba ku dheehan mutalabisiina xaala aan ku dheehannahay bixamdika mahadintaadana aan ku dheehannahay oo aanu subxaanaka allaahuma wabixamdika aan ku leenahay wey labadaasuna israaciyey wanuqadisu aanu dahirayno ku weynaynayno laka adiga aan ku weynaynoo ku dahirayno qaala rabbi wuxuu yihi subxana wa tacaala innii anigu aclamu waxaan ogahay ma allah taclamuun waxaydaan ogeyn hadalkaa waxaa laga yaabaa in laga fahmo inay doonayaan bedelka aadam iyo ubadkiisa inay iyagu galaan saase sax maaha fahamkaa waa faham baciida wey ma aha annaga nagu bedelo meesha nageysa maaha ee ilaahuw addoommo wan wanaagsan oo annagoo kalaaba jire haddii aad kollay kuwa meesha geynayso yacni kuwa aan fasaad dhulka ku samaynin maad geysidoo kale wey macnaha yacni bal xikmadda ku jirta iyagoo waxaa ku kacaya inaad geysa maxaa ku jira saas weeyaan hadday arrinkaasi marka malaa'igtii ka timid rabbina subxaana wa tacaala uu qorsheeyey inuu yacni aadam abuuro soo malaa'igta in la qanciyo ma ah ilaahi subxaana wa tacaala isagoo qancinin buu dhihi karaa amar weeyaane qaata laakiin ilaahi subxaana wa tacala wuxuu jecel yahay addoommadiisa inuu qanciyo mar walba oo xujada uu caddeeyo iyagoo qanacsan marka inay qaataan wixii rabbi la rabay subxana wa tacala ayib waxaa loo muujin rabaa marka fadliga iyo dheeraadka aadam uu leeyahay wacallama alla wuu baray aadama aadam wuxuu baray al asmaa'a magacyadii buu baray kullahaa dhammaanteed wax jiro oo dhan magacyihiisa la baray uma kadibna caradahum wuu bandhigay alla subxaana wa tacaala caradahum magacyadiibuu bandhigay cala almalaaikati caradahumta magacyadii ha u celini caradahum waxyaabihii magacyada lahaa ayuu bandhigay cala almalaa'ikati malaa'igtu u bandhigay faqaala markaasaa wuxuu yidhi rabbi subxaana wa tacaala ambi'uunii ii warrama biasmaa'i haaulaa'i kuwan magacyadooda ii warramoo ii sheega waxyaabahan agtiina tuban makhluuqaadkan allala ka batay ee meesha lasoo tubay bal magacyadooda ii sheega buu ku yidhi in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegay bini aadamku dhulkay fasaadinayaan hadday runtiin tahay inaad abuurtana ama macnaha waxa weeyaan kuwo ka fiican aad abuuri lahayd bal hadday taasi run tahay waxyaabahan magacyadooda sheega marka carada runta asmaada sideedaba magacuna waa magac magacana shay buu magac u yahay dameer oo kale maalan waa magac shay dameer la yidhahdu magac u yahay marka waxaa loo bandhigay waxaa rabbi subxaana wa tacaala aadam uu baray magacyadii oo dhan iyagana waxaa loo bandhigay waxyaabihii magacyada lahaa geedkii yani waxa bini aadamkii xoolihii yani waxa weye dameerihii baayeeradii wixii magacyada lahaabaa loo bandhigoo lasoo hortubay markaasaa la yidhi waa kuwane bal magacyadooda sheeg sheega mid walba magaciisa sheega la yidhi saasu macana ayib haddaad run sheegaysaan wacallama alla wuu baray aadama aadam wuxuu baray al asmaaa magacyadii kullahaa dhammaanteed kullahaadu waxay faa'iidaynaysaa yani in makhluuqaadka oo dhan magacyadooda nebi aadam la baray calayhi salaam waxayna yani ay meesha ka saaraysaa ra'yi culimmada qaar ka mida ay ku tageen oo yidhaahdeen malaa'igta iyo bini aadamka magacyadoodaa la baray aadam oo khaas ka dhigaya saa waa laga fiican yahay makhluuqaadkao dhan magacyadoodaa la baray iyadoon waxba laga soo reebin kullahaa dhammaanteed uma kadibna carada alla wuu bandhigay hum waxyaabihii magacyadaa lahaa makhluuqaadkii magacyadaa lahaa buu ilaahay bandhigay cala almalaa'ikati malaa'igta dusheeda u bandhigay faqaala wuu bandhigay macnaa wuu muujiyey wey waa loo soo muujiyey faqaala markaasaa wuxuu yihi ambi'uunii ii warrama biasmaa'i haaulaa'i kuwan magacyadooda iiga warramo ii sheega in kuntum haddaad tihiin malaa'igtay saadiqiina kuwa run sheegay warkiinnii hor hadduu run ahaa bal waa kale oo aadam iyo caruurtiisa waxoogaa aad dhaliisheen taasi hadday runtahay bal magacyadan waxyaabaha meesha yaalla magacyadooda sheegaly qaaluu waxay yidhahdeen subxaanak nasahnaantaada rufnaantaada aad ceeb oo dhan ka rufanta laa cilma wax aqoon ah iyo yani cilmi ah lanaa annaga nooma sugnaanin ilaa maa callamtanaa waxaadna bartay mooye innaka adigu allow anta adiga ayaa alcaliimu midka cilmiga badan ah alxakiimu ee xikmadda badan malaaigtii way ka cudur daartee waxyaabihii loo soo bandhigay magacyahooda inay sheegaan imtixaan baa la geliyey maxaa yeelay haddaadan shayga garanaynin inaad iska qasbato maaha inaad iska qardo jeexdana maaha inaad iska mala awaashana maaha waa inaad tidhaahdo allahu aclam a cilmigay ka mid tahay waxaadan garanaynin jawaabtiisu waa allahu aclam laakiin inaad iska jiidha maaha malaa'igtu marka way edabsatay intii tabarteediina way ku gaabsatay waxayna garanaynina iskumayna kallifine waxay yidhaahdeen allow yacni waanu ku nasahaynaa horta ceeb oo dhan baanu kaa hufaynaa marka labaadna waxa weeyaan waxaadna bartay mooye wax kaloo naqaana maba jiraba kuwanna horay maadan noo barin xaggeen kaloon cilmi ka keenaynaa marka saas daraaddeed ma naqaano wey ma naqaano oo ka qurux badan wey ma naqaanoo ka qurux badanoo ilaahay aad cilmigeedii u daysay wey allow intaadii bartay un baan garan intana imaadan barin saas way macana cilmi oo dhan adiga ayaa leh saas way macana adiga ayaa waxaa tahay midka cilmiga yani shay walba cilmigiisa leh oo cilmiga dhammaystiran xakiim ahoo shay walba meeshuu lahaa dhiga xakiimka waxaa la yidhaahdaa ruuxa yani aan la gafin xakiimka meeshuu rabay shayga inuu dhigo lama gafo ansar maseegtaynim dhihi jira wadaadadu yani meeshaad rabto inaad shayga dhigto lama gaftid shay walba iyo meeshuu ku habboonaabaaad isla heshaa xakiim baa la yidhahda ayib allah subxaana wa tacaala midka akhbaartiisa iyo hadalkiisa iyo axkaamtiisa iyo afcaashiisa mid walba meeshuu ku habboonaabuu alla dhigay subxana wa tacala xakiim wey qaal waxay dhaheen malaa'igtii subxaanaka nasahnaanteeda alla waad hufan tahay laa cilma wax cilmiya lana annaga nooma sugnaanin waxyaabahaas aad na tustay magacyadooda cilmi uma lihin iyo aqoon laa cilma wax cilmiya lana annaga nooma sugnaanin ilaa maa callamtanaa waxaadna bartay mooye innaka adigu anta adigu alcaliimu baa tahay midka cilmiga badan alxakiimu oo haddana xikmadda badan baa tahay qaala wuxuu yidhi rabbi subxaana wa tacaala malaa'igtii marka waa muuqataa inay ka caajiseen inay sheegaan waxyaabihii loo soo bandhigay magacyahooda qaala rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala yaa aadamu aadamow ambi'hum malaa'igta u waran biasmaa'ihim waxyaabahan magacyadoodii bar baa la yidhi malaa'igta falamaa goortii amba'ahum uu u warramay amba'a aadam uu warramay hum malaa'igtii markuu u warramay biasmaa'ihim waxyaabahan magacyahoodii markuu u sheegay ayaa qaala wuxuu yidhi rabbi subxaanahu wa tacaala alam aqul sooma odhanin lakum idinkastoo idinkuma odhanin malaa'igay innii anugu aclamu waxaan ogahay hayba asamaawaati samaawaadka waxa ku maqan waalardi iyo dhulka wixii ku maqan wa aclamu waxaan ogahay maa tubduuna waxaad qarinaysaan iyo wamaa shayga kuntum aatihim wa aclamu waxaan ogahay maa tubduuna waxaad muujinaysaan iyo wamaa shayga kuntum aatihim taktumuuna kuwa qarinay aadam oo horay loo baray magacyaha ayaa waxaa la yidhi malaa'igtii hadday garan weyday aadam uu u sheeg bar baa la yidhi aadam wuu baray wuxuu ku yidhi kan dameer baa la dhahaa kan waxaa la dhaha bini aadam baa la dhahaa kan eeg geed baa la dhahaa kan bad baa la dhahaa yani waxa weye waxyaabihii meesha lasoo tubay buu mid mid malaa'igta ugu sheegay soo macallinkoodii ma noqonin marka hadda miyay odhani marka waxa weeyaan yani yani miyay odhanayaan atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa soo warkaasi lagama daba imaanin fadligii nebi aadam calayhi salaam baa marka bannaanka usoo baxay maxaa yeelay yani nin ka cilmi badan oo waxbaray oo iyagiiba macallin u noqday yaa meesha ka soo baxay ayaguna waxay filanayeen oo nin uu wax fasaadiya oo wax dila oo wax kharbuda oo wax dhaca oo wax dilo oo wax ribo unbay macnaha sawiranayeen saasaa marka rabbi subxaana wa tacala malaa'igtii ku qanciyey inuu macnaha waxa weeyaan maaragtay bini aadamka khalqigan uu abuurayo masaalix fara badan inay ku jirto dad badan oo akhyaara inay ku jiraan culima inay ku jiraan dhankaad ka aragteen keliya ma ah saasuu rabbi subxaana wa tacala uu macnaha ugu muujiyey ayib markay garowsadeen aadam iyo cilmigiisa markay garowsadeen ayaa marka rabbi subxaana wa tacala wuxuu ku yidhi soo idinma odhanin horaan waxaan ogahay dhulka iyo cirka wixii qaybkiisa ahee ku maqan ee idinku aydaan garanaynin baan ogahay soo idinma odhanin waxyaalo badan baa idinka qarsoonoo xogtooda aydaan haynin anigase waxba igama qarsoono soo horey idinma odhanin waxaad muujisanaysaan iyo waxaad qarsanaysaanna labadaba waan ogahay soo hore idinma odhan waxaydaan ogayn hadda ka hor soo hadday meesha kama soo bixin oo ah aadamka la abuurayahay isaga iyo carruurtiisu inaysan fasaad ka wada shaqaynaynin ee qayb wanaagsani ay ku jiraan wax ka qarsoon bay ahayd laakiin ilaahay baa ogaa waana muujiyey saas way macnaha ayib qaala wuxuu yidhi yaa aadamu aadamoo ambi'hum bar biasmaa'ihim kuwan magacyadooda bar falamaa goortii amba'ahum uu warramay oo uu baray biasmaa'ihim magacyadooda markuu u warramay oo mid mid uu ugu sheegay ayaa qaala wuxuu yidhi rabbi subxaana wa tacaala alam aqul sooma odhanin lakum idinkastoo idinkuma odhanin malaa'igtiyey innii anigu aclamu waxaan ogahay hayba asamaawaati cirarka dhexdooda waxaa qeybkeeda ku maqan ku qarsoon waalardi iyo dhulka qeybkiisa ku qarsoon baan ogahay ku maqan wa aclamu waxaa kaloon ogahay maa tubduuna waxaad muujinaysaan iyo wamaa shayga kuntum aatihim taktumuuna kuwa qarinay waxa aan weliba idinka soo bixin oon xubnihiinnu ayna samaynin oon bannaanka imaaninna waan ogahay waxa aad muujisateen oo bannaanka keensateen oo afka kaga hadasheen ama adimada iyo xubnuhu sameeyeenna waan ogahay labadaba waan ogahay socduma odhanin buu rabbihi subxana wa tacala saas macna ayaddu marka waxay tilmaami cilmiga samaawaadka iyo dhulalka ku qarsoonee haybka ilahi unbaa subxana wa tacala qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alghayba ila allah ha waxa samaawaadka iyo dhulalka ku qarsoonee haybka ah ilaahay unbaa og subxana wa tacala makhluuqaadkiisu waxay ka ogaan karaan in yaroo uuga iftiimiyey malaa'igta iyo nebiyada iyo sidiiqiinta iyo mu'miniinta iyo awliyada iyo waxoogaa ilaahay uga iftiimiyey oo can dariiqil waxyi looga iftiimiyey unbay ogaan karaan mooye in kale ka ogaan karaan ma jiro saas daraaddeed cilmiga qeybka ninkii dalba oo raadiya ama dhulka uu xarxariiqaha ku raadiyo waan faalinayaa buu leeyahy ama xidigaha oo fiiriyaha wax ku raadiyo ama kitaab uu kala furay ha ku raadiyo oo maclumaan ka fiirinaya uu leeyahay dariiquu dooniga ha u isticmaalee ninkii ama weli baan ahay oo carshigaan daalacda ha yidhaahdo iyo yani waxa weyaan iyo kitaabkan daalacda looxulmaxfuudkan daalacda ha yidhahdo ninkii qeybka raadiya oo dariiqaa waxyiga jidaan ahayn ku raadiyaayey waa nin muunsan dadkana luminayo magacu doon baa sheegtay markaas wadkur waxaad xustaa buu rabbi yihi subxana wa tacaala wadkur waxaa kalooda xustaa nebigu id waqtiga qulnaa aan nidhi lilmalaa'ikati malaa'igtii markaan ku nidhi usjuduu sujuuda liaadama aadam u sujuuda fasajaduu markaasay sujuudeen ilaa ibliisa ibliis mooye abaa isagu waa diiday sujuudii wastakbara wuuna iskibriyo waa isla weynaaday wa kaana wuxuuna ahaa min alkaafiriina gaaladuna ka mid aha horaanba gaal buu ah horaanba cilmiga ilaahay gaal buu ku ah saas way macna markii malaa'igtii ay garowsatay aadam iyo fadligiisa iyo dheeraadka uu leeyahay ayaa markaa kadib ilahi wuxuu ihi u sujuuda sujuuddaasi maxaa laga wadaa culimada qaar ka mida waxay yihi foorarsada unbaa laga wadaa qaarna waxoogaa uun isu duleeyay laakiin sida saxdaa waxa weeye sujuudda sharcigu mar hadduu isticmaalo wejigoo dhulka dhagaala dhigaa la yidhahdaa isticmaalka kitaabka iyo sunnada sujuudda ay isticmaalaan wejigoo dhulka dhigaa la yidhahda marka u sujuudaa la yidhi macaabudaa laga wadaa maya ee sujuudda ilaahay baa amarkeeda leh aadamna waa lagu ixtiraamayaa ilaahayna waa lagu adeecaya ilaanna daacadu waxa weeyaan haddii ilaahay saas samee ku yidhaahdo inaad fuliso siduu samee ku yidhi bay daacadu ku jirtaa sooma marka aadamna ixtiraam bay u ahayd ilaahayna waa lagu adeecaya subxana wa tacala sujuudda marka mid dhulka la dhigay bay ahayd sidaasaa macnaha waxa weye shareecada isticmaalkeedu uu yahayo qur-aanka iyo sunnadu saasay sujuudda u isticmaalaan malaa'igtii marka way sujuudeen kulligood ibliis mooyaane oo ibliis hadalkii malaa'igta loo jeediyoo sujuuda la yidhi buu galay hadalkaa dadka loo jeedinay buu ka mid aha kuwa loo jeedinayuu ka mid aha tay oo malaa'igtaba ka mid maahayne see buu u galay leanna waxaa sugan in laga abuuray naar baa laga abuuray malaa'igtana nuur baa laga abuuray isaga dab baa laga abuuray weliba hol dabka holaciisa iyo ololkiisaa laga abuuray malaa'igtana nuur iyo iftiin baa laga abuuray marka isku mid ma ah seebuu marka u galay malaa'ig buu ilaahay hadalka u jeediyey seebuu hadalkaa usoo dhex galay wuxuu usoo galay malaa'igtuu ku tirsanaayo ku dhex jiray walow maadada laga abuurayba hagee kaga gedisnaadee laakiin malaa'igtuu macnaha markaasi ku dhex jiray markii hadalkii ilaahay amarkii uu jeediyo malaa'igta inteedii kala ay qaadatay isagu markaa waa diiday oo waa isla weynaaday wastakbara waa iskibriyey gaal buuna ahaa markii horeba meesha wuu iskaga dhex jiray mooye kaafir buu ku ahaa ilaahay cilmigiisa saabiqa ah gaal buu ahaa kaafir buu ahaa wadkur waxaad xustaa nabigow id waqti qulnaa aan nidhi lilmalaa'ikati malaa'igtii markaan ku nidhi usjuduu sujuudan liaadama aadam u sujuuda fasajaduu markaasay sujuudeen ilaa ibliisa ibliis mooye abaa waa diiday wastakbara waana iskibriyey istikbaradu waxay tilmaamaysaa sababta ku xambaartay inuu diido sujuudda sababta ku xambaartay waxa weeyaan waa kibriya isla weyne wuxuu quursanayaa oo liidayaa aadam ma anigoo dad iga abuurtay baad waxaan aad dhoobada ka abuurtay baan u sujuudi waan u tegi doonaa marka yani quurs iyo waxoogaa naftiisu cajabgelisay ayuu macnaha u diiday wastakbara wa kaana wuxuuna ahaa min alkaafiriina gaalada ayuu ka mid ahaayo markiisii horeba gaal buu ahaa saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala waqulnaa yaa aadamu uskun anta wazawjuka aljannata halkaa markii uu sujuudda diiday waxaynu ugu tegi doonaa fii suurati alacraaf iyo suuradaha kaleetee qisada iyaguna keenay lagaga hadlayaynu ugu tegi doonaaye markii sujuuddii uu diiday ilaahay waa lacnaday subxana wa tacala naxariistiisuu ka fogeeyey markii la nacnaday kadibna cadaawad buu qaaday oo u qaaday aadam iyo intuu dhalay ayb cadaawaddaa markuu qaaday baa markaa kadib aadam jannada galay isagoo cadaawad qaaday oo ninkii macnaha wax weeyaan maaragtay cadow ah baa markaa ilaahi subxaana wa tacaala aadam amar siinaya wa qulnaa waxaanu idhi yaa aadamu aadamow uskun deg baa layidhi anta adiga iyo wa zawjuka xaaskaaga xawaa aljannata jannada dega wa kulaa cuna minhaa jannada xaggeeda waxaad ka cuntaan raqadan aklan cunitaan raqadan oo waasica meel idin soo celisa male dhib aan lahaynoo yani aydaan ku dhibaatoonin xayu shitumaa meel alla meeshaad doontaan walaa taqrabaa hana dhowaanina haadihi shajarata geedanna hau dhowaanina waa geed gooniyo farta lagu fiiqay midanna hau dhowaanina iska jira oo fatakuunaa aad ahaataan haddaad u dhowaataan min aldaalimiina kuwa dulmiyey naftooda macsiyadaa ay galeen naftooda ku dulmiyey baad noqonaysa marka isjira nabi aadam calayhi salaam markay malaa'igtu sujuudday kadib ibliisna bannaanka ku dhacay oo cadaawadiisii soo baxday ayaa jannada deg layidhi isaga iyo xaaskiisa xawaa oo markaa isaga laga abuuray isaga feedhiisa ayaa laga abuuray xawaa jannada deg layidhi midee wey ma janno dhulka ku taalla miyahay beer dhulka ku taalla miyahay mise janno sare oo samaawaadka ku taalleh waxaa loo badan yahay inay ahayd jannada sare inay janno sare ahayd oo middan macnaha waxa weeye jannada qur-aankii sunnada isticmaalan ay tahayna waxaa laga faa'iidaysanayaa aayaadka soo socdaoo ilaahay dega buu ku yidhi degana ruuxa dhulka jooga lama yidhaah janno sare ahayd marka jannada deg baa layidhi adiga iyo xaaskaaguna waxaad cuntaan cunitaan waasica cunid ballaadhan meel alla meeshaad toontaan jannada ka cuna laakiin halkaa geed iska jira waa geed xujo ah geedaa un iska jira wixii kaleo dhan waad u fasaxantay waa adigoo hadda lagugu sii daayay kownkaa ballaadan oo lagu yidhi shay hebel iyo shay hebel unbaa xaaraam ka ah wixii kaleo dhan xalaal buu ku yahay labadii shay ee xaaraamtay baa laynaga kari lahaya sooma xalaashii oo arlada ka badatay labadii xaaraamta baa laynaga kari lahaya marka halkaa geedun iska jir baa layidhi geedan laga reebaya waa imtixaan imtixaan wey nebi aadam calayhi salaam lagu imtixaanaya halkaa geed iska jir baa layidhi geedduu geeday ahayd laynama gelinin geedaha geeday ka ahayd shaqadeenna maaha saas way macna wadkur waxaad xustaa id waqti qulnaa wadkur waqulnaa waxaan nidhi yaa aadamu aadamow uskun deg anta adiga iyo wasawjuka xaaskaagu aljannata jannada dega wa kulaa cuna minhaa jannada xaggeeda raqadan aklan cunitaan raqadan oo waasac ballaadhan yani oo ciiiri ahayd xayu shitumaa meel alla meeshaad doontaan ka cuna walaa taqrabaa hana dhowaanina haadihi shajarata geedan ha u dhowaanina oo fatakuunaa aad ahaataan haddaad u dhowaataan min aldaalimiina aad ka mid noqotaan kuwa dulmiga sameeye gardarrada ku kacay yacni kuwa naftooda dulmixaylo ruuxu markuu dembi galo naftiisuu dulmiyey dhibka dembigaa ka imaanayna isagoon buu dib ugu soo noqon marka daalimiinta aad noqotaan faazallahuma ashaytaanu canha faahrajahuma mima kaana fiih maxaa ka dambeeyey marka aadam jannadii deg ibliisna la caydhi faazllahumaa azalla wuu simbirixiyey ibliis humaa labadoodii buu simbirixiyey faazallahumaa wuu simbirixiyey labadoodii ashaydaanu shaydaan baa simbirixiyey canhaa ay bisababihaa geeddii sababteeduu ku simbirixiyey faahrajahumaa labadoodii wuxuu ka saaray mimaa kaanaa waxay ahaayeen fiihi dhexdiis wixii ay ku dhex jireen oo barwaaqo ahayd buu bannaanka uga soo saaray wa qulnaa waxaanu nidhi buu rabbi subxana wa tacaala yani ihbituu hoobta oo dega bacdukum xaal qaarkiin libacdin qaarka kale caduwan cadow uu yahay idinkoo cadow iyo col isu aad dega hoos aada walakum waxaana idin sugnaaday fil ardi dhulka dhexdiisa mustaqarun makaanu sugnaansho meelaad ku sugnaataan oo degtaan baad dhulka ku leedihin wa mataacun iyo wax lagu raaxaysto ayaad ku leedihiin dhulka ilaa xiinin muddo intii laga gaadhayo shaydaan labadoodii wuu simbirixiyey azallada waxaa la yidhahdaa zalalka waxaa la yidhaahdaa lugtu markay kuu fakato simbira xataa la yidhahda waxaana laga wadaa khaladkiibuu ku riday khaladkii iyo arrinkii loo diiday buu ku ridayoo intuu shukaamiyey oo qalqaaliyey ayuu aayar si fudud u geliyey arrinkii ilaahay iska jirayy halkii geed buu ku riixay waana geedda keentay sababta ay meesha kaga soo baxeen ma xoog buu u adeegsamo u isticmaalay maya xooguma isticmaalin sis iskiisabana xoog maba isticmaalaba laakiin muxuu isticmaalaa xeelad iyo inuu ku suuban salaaxo iyo inuu ku shukaamiyo iyo inuu ku qalqaaliyo iyo inuu si fudud arrinta kuu geliyo yaa aadamu hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yablaa buu ku yidhi aadamow geed haddaad cunto boqortooyo aan dhammaanaynin iyo nolol aan geeri ka dambaynin aad ku gaadhaysa ma ku tusaa aadam ilaahay dardaarankiisu qaba iska jir baa la yidhi markaba miyuu ku degdegaya maya waa ka istaagay markuu arkay inuu istaagan yahay oo warkii uusan ku qancin ayuu u dhaartay wa qaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin ilaahay buu ugu dhaartay inuu daacad u yahay oo uusan firaynin bini aad aadam marka waxaa laga soo galay laba arrimood oo aad uu jecel yahay maxay yihiin waa madaxnimo iyo iyo nolol aan dhibasho lahayn waa labada maanta aan ku ibtilaysannahay sooma labadaasu ka soo galay aayar buu yani suubaan salaaxay si fudud buu marka ugu riday macnaha faazallahuma saasaa laga wadaayo halkii geed ee iska jira la yidhi ayuu si u qalqaalinayay buu ku simbirixiyey khaladkiibay marka lugta kula dheh oo ay galeen way macnaha labadoodii ayib barwaaqadii ay ku jireen buu ka saaray isagaa sabab u ahaa inay ka baxaan barwaaqadaasoo ilaahay ka saaraayay sababtiisay ahayd saas daraaddeed baa la isagaa ka saaray markii yani waxa weeye laga saarayna rabbi wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala dega idinkoo idil israaco hoos aada dhulka aada la yidhi idinkoo weliba cadow isu ah ibliis iyo aadam iyo xaawo cadowbay isu yihiin aadam calayhi salaam carruurtiisiiyo ubadkiisa dhalan doonana cadowbay isu noqon doonaan iyaga laftooda yacni wax weeyaan waxbaa dhex mari doona hoos aada baa layidhi dhulka ayaad deegaan ku leedihin iyo meelaad ku xasisa makaanu deegaan baad ku leedihin makaanu sugnaansho ilaan marka hore kor bay deganaayeen soo maa dhulkaa laydin dejiye hoos aada layidhi waxyaaba lagu raaxaystaana dhulka idiin yaalla intii muddo laga gaadhayo muddadaasi waa muddadee waa ilaa adduunka laga duubi doono qiyaamada laga gaadhayo ilan intaad aadam carruurtiisii unbaa dhulka ku raaxaysanaysa maa oo degan marka markii ilaahay wakhtigu ku talagalay la gaadho baa la duubi doonaayoo la gebagabayn doonaayo laakiin inta ka horraysa weydinkaasaa la yidhi macnaha ayib faazallahumaa labadoodii ayuu simbirixiyey ashaydaanu shaydaan baa simbirixiyey oo khaladkii ku riday canhaa ay bisababiha dheh geeddii sababteeda ayuu ku simbirixiyey geedday cuneen baa sabab u noqotay inuu khalday inuu khaladka ku rido fa akhrajahumaa labadoodii buu saaray mimaa shay buu ka soo saaray kaana ay ahaayeen fiihi dhexdiisa oo barwaaqadii ah maalin jumcaa bay ahayd sida xadiista nebiga ku sugan sal lla alay waslam maxaa yeelay maalin jumca baa ilaahay aadam abuuray jannadana maalin jumcaa baa la geliyey maalin jumcaa baana jannada laga soo saaray faahrajahumaa mima kana fiih wa qulnaa waxaanu nihi ihbituu hoobta oo dega bacdukum qaarkiin xaal uu libacdin qaarka kale caduwun cadow yahay idinkoo cadow isu ah walakum waxaa idin sugnaaday fi lardi dhulka dhexdiisana mustaqarun makaanu sugnaansho meelaad ku sugnaataanoo degtaan baad ku leedihiin dhulka wa mataacun wax lagu raaxaystana waad ku leedihiin ilaa xiinin muddo intii laga gaadhayo waad ku raaxaysanaysaanoo waxaad dushiisa yaasina cunaysaanoo yani waxa weye meeshaasaad degaysaanoo weydinkaa wa mataacun ilaa xiinin baan marka ku jirnaa saas way macnaha ayib fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaatin fataaba calayhi inahu huwa atawaabu raxiim ha nebi aadam calayhi salaam facasaa aadamu rabbahu faqawa aadam marka khaladkii waa ku dhacay waa laga faa'idaystay oo ninkii cadowgiisabaa ka faa'idaystay xaggee buu u maray aadamna jannadii buu ku jiray ninkana waa la eriyey xaggee buu u maray soo su-aal maa allahu aclam jawaabteedu u taa waa meeshaynu lahayn yacni qisas israa'iiliya ku soo arooray laakiin maadaama ilaahay uusan noo sheegin nebiguisuna uusan noo sheegin kollay uun la xidhiidh oo soo suurtagal maaha isagoo dhulka jooga kana jannada jooga inuu la xidhiidho soo lama xidhiidhi karo oo muxuu la xidhiidhi waaya adduunka cidhiftiisa annagoo joogna cidhifta kale mid joogaanu la xidhnaa inagawe telefon baynu u dirnaa ama email baynu u dirnaa hawaa inagoo bini aadamo tabarteenu intan tahay caalamka inaga xoog badan maxaa malanaysaa marka way suroobi kartaa marka wax mustaxiila ma aha laakiin qaabkee buu maray allahu aclam saas way macana ayib fatalaqaa wuu kulmay aadamu aadam baa la kulmay min rabbihi rabbigii xaggiisa wuxuu kala kulmay oo ka qaatay kalimaatin weerhooyin ereyooyin buu ilaahay xaggiisa ka qaatay oo uu ka helay fataaba calayhi markaasuu alla ka toobad aqbalay maxaa yeelay inahu alle huwa isagu attawaabu waa midka toobad aqbalka badan alraxiimu ee naxariista badan alla subxana wa tacala kelimaadkaasi nabiyullaahi aadam calayhi salaam markuu khaladkii ka dhacay uu ilaahay xaggiisa ka helay ee lagaga toobad aqbalay waa kuwa inoo imaan doona rabbanaa dalamnaa anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakunana min alkhaasiriin intaasaa la baray allow waanu dulminay naftannada haddaadan noo naxariisaninoo noo dembi dhaafinna kuwa khasaaraannu ka mid noqonaynaa kelimaadkaasoo ilaahay uu baro xagga ilaahay laga baray buu ilaahay ugu noqdo ugu toobad keenay kadibna ilaahay toobadii buu ka aqbalay maxaa yeeley ilaahay yani caadadiisa waxay tahay inuu addoommadiisa hadday soo noqdaan ilahay subxana wa tacala u noqdo oo toobadda uu ka aqbala way maana fatalaqaa wuu kulmay oo wuu qaatay aadamu aadam min rabbii rabbigii xaggiisa wuxuu ka qaadilay oo wuu ka qaatay kalimaatin kelimooyin weerhooyin iyo ereyooyin uu ku toobad dalbayo fataaba markaasuu alla ka toobad aqbalay calayhi dushiisa maxaa yeelay inahu alle huwa isagu attawaabu waa midka toobad aqbalka badan weeye alraxiimu oo naxariista badan addoommadiisa aada uga toobad aqbala darsi bay inoo tahayo nasiya aadamu fanasiya banuhu wey yacni aadam waa halmaamay carruurtiisuwa way halmaami kollay khaladka waad gelaysaane laakiin aabbihin jidkiisii mara oo khaladka markaad gashaan ka soo noqda khalad maxaad u gelaysaan laydin dhihi maayo laakiin waxaa laydin dhihi maxaad ugu madax adagti maad soo noqotaan sidii aabihiinba usoo noqday aadam calayhi salaam qulna hbituu minha jamiica qulnaa markaa waxaanu nidi buuri rabbi subxaana wa tacaala ihbituu hoobta minhaa jannada ka hoobta jamiican idinkoo idil kulligiin faimaa yatiyanakum dhulka aadaw faimaa ya'tiyannakum haddii uu idin yimaado minii aniga xaggayga hadduu idinka yimaado hudan hanuun hanuun hadduu idin yimaado oon kutub iyo rusul soo diro faman tabica ciddii raacda hudaaya hanuunkayga falaa khawfun wax cabsiya calayhim dushooda ma ahaan adduunka waxaan u jeedaa mustaqbalka ka cabsan maayaan walaa hum mana aynan ahanin yaxzanuuna kuwa murgoo adduunka waxay kaga tageenna ka murgi maayaan waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo wakadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkanaga ulaa'ika kuwaasina asxaabu nnaari naar dadkeed weeye hum iyaguna fiihaa naarta dhexeeday khaaliduuna kuwa ku hareeyay daga baa layidhi hoobta maxaa loo soo celiyey hoobta waaba tii horay loo soo yidhi ihbituuda maxaa loo soo celiyey waxaa loo soo celiyey middii hore hadalka ku xidhnaa ee daba yaalay iyo middan hadalka ku xidhan baa kala ah a middii hore waxay ahayd ihbituu bacdukum libacdin caduwun dega dhulka ayaa deegaan ku leedihiin iyo makaanu sugnaanshee soomahayn saasaa loo keenay tanna waxaa loo keenay dega oo hoos aada idinkoo idil haddaan hoos aadna allow annagii adigu miyaan kala goonay naxariistaasi ma saasaan kaga tagnay bas miyaa maya a hadday hanuun xaggayga ka yimid idiin yimaado dhulkiibaa tagteen soomaa hanuun kay ah hadduu idin soo gaadho oo hanuunkaas muxuu yahay kutubtuu ilaahay soo dejinayo iyo rususha uu soo dirsanaya addoommada uu soo dirayo wey hanuunkaygaasi hadduu idiin yimaado hanuunkayga ruuxii raaca oo intuu rumeeyo raacay cabsan maayo mustaqbalka mawdka iyo geeridiiyo wixii ka dambeeya qabriga ilaa qiyaamada ilaa meesha lagu dambayn doono cabsan maayo mana murgi doonaanoo adduunka waxay kaga tageenna u walbahaari maayaan sababtu waxa weeye haddii wax wanaagsan aad ka timid wax ka wanaagsanna lagu siiyey kii hore miyaad u walbahari maya aakhare hadday tageen wax adduunyadiiba ka indhasaabay iyo wixii yaallayba ayuu ilahay siinaya subxana wa tacala ayib marka labadaa qolo waa qoladaas qolada labaadi waa kuwa beeniya aayaadkaygu markay u yimaadaan hanuunkaygu markuu u yimaado ciddii gaalowda oo aayaadkayga beenisa kuwaasi naarta dadkeeda wey kuwaasina waa naarta dadkeeda aayaadka beeniye gaaloobay wayna ku waari buu rabbilahi subxana wa tacala saas faima yatiyannakum minii hudan faman ittabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa hanuunkayga ruuxii raacay adduunkana lumi maayo aakharana hoogi maayo waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wey waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka dikrigayga ruuxii ka jeedsadana oo waxyigii aan keenayo hanuunkaan idin soo diray ruuxii diido iskaga jeedsadana nolol cidhiiri abuu adduunka ku leeyahay wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa maalinta qiyaamadana isagoo indhala baan keenaynaa saasaa lagu cadaabaya macna tanna soo sidii oo kale maa marka hanuunku hadduu ina soo gaadho labada qaybood baa loo kala bixi qayb gaala ah oo ilaahay uu cadaab ku waariyo qayb hanuunkii ilaahay xaggiisa ka timid raacda qaybta hanuunka raacday marka waa laga soo bilaabo rususha iyo dadkii raacsanaa wey ummadihii rususha raacsanaa ayaa halkaas soo wadagelaya kay qaybta kalena waxaa gelaysa kooxdii beenisay oo munaafiqiinta iyo gaalada macna ayaa halkaa gelaya qulnaa waxaanu idhi ihbituu horta saas way macnaha marka miisaanka ilaahay addoommadiisa uu yacni waxa weeyaan ku kala hormarinayo ama wax ku siinayo ama kaga qadinayo waa kaa hanuunkaygii ma raacday mise mada raacay laakiin kanaa qurux badan kanaa xoolo lahaan jiray kanaa adduunka marac ku lahaa kanaa macnaha nasab wanaagsan lahaa yani kanaa madaxweyne ahaa warkaas ilahay agtiisa ma yaalo subxana watacala hanuunkii ma raacday qolada horaad ku jirta hanuunkii ma ka tagtay oo ma beenisay qolada dambaad ku jirta warku waa intaa macnaha qulnaa waxaanu idhi ihbituu hoobta minhaa jannada xaggeeda ka hoobtoo dega jamiican idinkoo idin fa imaa ya'tiyannakum hadduu idin yimaado minii aniga xaggayga hadduu idinka yimaado hudan hanuun oo kitaabta aan soo dejinayo hadday idin timaado faman ciddii tabiica raacda hudaaya hanuunkayga ruuxi raacay falaa khawfun wax cabsiya calayhim dushooda ma ahaanin mustaqbalka ka cabsan maayaan walaa hum mana aynan ahaanin yaxzanuuna kuwa murgoo mana murgayaanoo wixii horay uga tegayna oo dhaafayna ka murgi maayaan maxaa yeele wax ka wanaagsan baa la siin waladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo wakadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkanaga beeniyey ulaaika kuwaasi asxaabu naari naarta dadkeeda wey hum iyaguna fiiha naarta dhexeeda khaaliduuna ku waaraya intaasi qisadii oo si gaaban looga hadlay baa lagaga baxay suurado kale ku imaan doontaa saan horayba u sheegnay qur-aanku meel ama suurad dhexdeeda arrin lagu gaabiyayba meel kale lagu faahfaahin intaasu hadda meesha lagaga hadlay ujeeddada laga leeyahayna qisadaasi waxa weeye waa digniin war bini aadamow saasuu shaydaan idiin galay oo idinka lugmeersaday oo aabbihiin yacni waxa weeye u khalday cadowgii isaga ahaabaana adduunka idinla joogay isjira ina shaydaana lakum caduwun fatakhiduuhu caduwan wey cadow ka dhigto ninkaa iska jira cadaawadiisu diinuna mid hadda bilaabatay ma ah waa mid markii laydin abuurayba kasoo bilaabatay marka labaad weeyaane cadaawad heshiis laga geli karo ma ah bini aadamka hadda haddaynu cadaawadina dhex marto aan heshiinna soo lama dhigi karo laakiin ibliis cadaawadiisa iyo shaydaan miyaynu heshiis ka geli karnaa waa waan male oo heshiis male oo meel dhaxa la isugu yimaado male marka war ninkaa iska jira wey macnaha qisada muhiimadeedu wata ya bani israa'iil idkuruu nicmatiya alatii ancamtu calaykum waannacamtu calaykum wa awfuu bicahdi uufi bicahdikum wa iyaaya farhabuun halkan waxaa laga gudagalay qiso lagu dheeraan doono waa reer bani israa'iil oo ummaddii inaga horraysay ah ummaddii inaga horraysay ee rususha faraha badan loo soo diray ayaa reer bani israa'iil ahay reer bani israa'iil say u dhaqmeen say ilaahay kutubtiisa ula dhaqmeen rusushii ilaahay say ula dhaqmeen oo maxaan innaga ka faa'iidaynaa inaynu ogaano reer bani israa'iil iyo dhaqankoodii waxaynu ka faa'iidaynaa khaladaadkay galeenna iska jira meelihii ay ku khaldameen ka wareegsada wanaagga lagu ammaanana sameeya saasaa macnaha waxa weye darsi baa laga faa'idaysan waxyaabihii reer bani israa'iil ay ku xumaayeen waa laydiin sheegaya iska jir saas wey macnaha reer bani israa'iil baa marka qisadoodii la galay rabbi wuxuu yihi subxana wa tacala yaa banii israa'iila israa'iil caruurtiisiiyo caruurtii israa'iilow israa'iil waa nebi yacquub magaciisa wey xadiis saxiixoo nabigeena ka sugantay sal lla lay waslam israa'iil waa nebi yacquub magaciisa wey marka caruurtii israa'iilow udkuruu xusa oo xusuusta nicmatii aniga nicmaday nicmooyinkaygii xusuusta allatii nicmooyinkaasoo ancamtu aan nimceeyey calaykum dushiina aan idinku nimceey wa awfuu oofiya oo fuliya bicahdii ballankayga uufi waan fulin aniguna oo waan oofini bicahdikum ballankiinne wa iyaaya aniga keligayna farhabuuni iga cabsada reer bani israa'iilow yacquub bay leen ka farcameen nebi yacquub calayhi salaam ayay ka farcameen reer bani israiil nimanka la yidhahda reer bani israa'iil yacni wax weeyaan lafahooda kala gedisanba nebi yacquub bay ka farcameen isaga ma loogu yeedhayo marka war caruurtii yacquubow baa laleeyahay isaga maxaa loogu yeedhaya waxaa loogu yeedhayaa nebi yacquub nebi ilaahay oo wanaagsan soo maahay adiga hadduu nin sheekha ku dhalay allaalaab iyo edadarrana aad ka bixi weydo soo lagu dhihi maayo war ina sheekhow ina sheekha waxaa laga wada aabaha waa fiicnaayo fiicnow waxaa lagu dhihi yabna alcaalim utlib ilcilma war sheekha wiilkuu dhalayo war cilmiga baro yabna sakhiy yani waxa wey war deeqsigu wiilkuu dhalayo wax bixi war aabihiin ku dayda wey macnaha nebi kariimo wanaagsan baa idin dhalayo waxan muxuu yahay wareer kalaad wadaan saasaa marka nebi israaiil nebi yacquub calayhi salaam loogu yeedhaya oo loo leeyahay yaa bani israa'iila israa'iil carruurtiisiiyow udkuruu nicmatii war nicmadaydii xusuusta nicmadu hal mid maaha waxaa la yidhaahdaa waa mufrad mudaaf ilaa macrifa cumuum buu faa'iideeya baa la yidhahdaa sida cilmulusuulka muqararka ku ah yacni nicmooyinkaygii xusuusta wey nicmooyinkii faraha badnaa idiin nimceeyey ballankii aan idin idinla galayna ka soo baxoo si buuxda u fuliyey muxuu ahaa ballanta ilahay la galay ballantuu ilahay la galay waxay ahayd kitaabkii tawreed ahaa iyo kitaabkii injiil ahaa iyo kutubta ilahay xaggiisa ka imaan doonto oo dhan inay qaataan kitaabka tawreeda wuxuu qorayey nebi maxamed oo dib ka imaan doonana rumeeya kitaabka uu la imaan doonayo sharcigiisana raaca ballantii aan idinla galay warnimo yahow yacni fuliya haddaad fulisaan aniguna ballantiinii baan fulin ballantuu ilaahay u qaaday maxay ahayd abaalgud wanaagsan baan idin siinoo waan idin jannayn haddaad doonaysaan tiinni inaan idiin fuliyo tii aan ila gasheen ka soo baxa bu rabbilahi subxana wa tacala aniga keligayna iga cabsada wa iyaaya aniga keligayna farhabuuni iga baqa waxay la mid tahay iyaaka nacbud oo kale soo maha iyaaya macmuulka la hormariyey keligay wey oon laylabaynin iga cabsada cid kale ha ka cabsanina saas way macana yaa banii israa'iila udkuruu xusa nicmatii nicmooyinkayga xus nicmooyinka loo galay way badnaayeen nebiyaal buu ilahay ka soo saaray subxana wa tacala ambiyada intooda badan ambiyada iyo rususha intooda badan iyagaa laga soo saaray waxaa ka mid aha boqorruu ilaahay ka dhigay subxaana wa tacaala niman madaxa oo adduunka hogaamiyuu ka dhigay waxaa ka mid ah arrimaha inoo soo socdo manni iyo salwa ayuu ilahay subxana wa tacala u soo dejiyey waxaa ka mid a ayagoo tihii ku jira waa kii dhagaxa biyaha looga bilaaciyey waxaa ka mid a maalan gumaysigii fircoon oo ilaahay uu ka badbaadiyey wax fara badan oo nicmooyinoo soo socda ayaa ilahay ugu nimceeyey subxana wa tacala war nicmooyinkayga xusaysta xusuusta allatii nicmooyinkaasoo ancamtu aan nimceeya calaykum dushin wa awfuu oofiyo si buuxda u fuliya bicahdii ballankayga uufi waan fulinayaa bicahdikum ballankiinni aniguna ballankiina waan fulino waan oofinayaa wa iyaaya aniga keligayni farhabuuna iga baqabu rabbilahi subxana wa tacala iga cabsada wa aaminuu rumeeya bimaa shayga anzaltu aan soo dejiyey nebi maxamed waxaan kusoo dejin rumeeye musadiqan xaalo uu yahay kaasi mid rumaynaya limaa shaygii macakum la jirankiina wuxuu u markhaati kacayaa kaad horay u haysateen walaa takuunuu hana ahaanina reer bani israa'iilow awala kaafirin gaaloobe kii ugu horreeyey bihi isaga ku gaaloobe kaa aan soo dejiyey kii ugu kooxdii ugu horraysay ku gaalowday ha noqonina walaa tashtaruu ha gadanina biaayaati aayadahaygana iyo waxyiga aan soo dejiyeyna hamanan lacag ha ku gadanina qaliilan oo yar waxoogaa adduunyaha ha dhaafsanina wa iyaaya aniga keligayna fattaquuna iga baqa walaa talbisuu ha qasina alxaqa xaqa ha qasina bilbaaili baailka ha ku qasina wa taktumu alxaqa walaa taktumuu ha qarinina alxaqa xaqana ha qarinina xaqana ha qarinina walxaal antum idinku taclamuuna aad ogtihiin ayagii baa hadalkii loo wadaa hadalkani qolyaha ugu dhacayaay waa nimankii joogay wakhtigii nabigeenna salawatu rabbi waslamu caleyh nicmooyinkan in badanoo ka midana waxaa loo galay awowyadood baa loo galay marka awowgaa nicmadii loo galay adigana waa lagu galay soo saas maaha nimanka kuwa lala hadlayo waa kuwa wakhtiga nabiga joogay sal lay slam waxaa la leeyahay war rumeeya kii aan soo dejiyo nebi maxamed kusoo dejiyey waa qur-aankee isagoo weliba kii horay aad u haysateen aan khilaafsanayn ee u markhaati kacay rumaynaya kii aad haysateen oo kay haysteen muxuu aha kitaabkii tawreed aha buu markhaati kacay maxaa ku yaallay kitaabkii tawreed ahaa kitaabkii tawreed ahaa waxaa ku yaallay nebi maxamed baa imaan doona carab buu ka soo bixi doonaa yani waxa weeye kitaabkaasuu wataa timaama tilmaamaha iyo astaamahaasuu leeyahay wixii ku yaalay tawreed buu kitaabkanina sheegay xaqiiqadiisii baa timid marka waa markhaati wuu rumaynayaa wixii tawreed ku yaallay waa midda labaade tawreed ma beeninino tawreedi ma jirto ma odhanine kitaab tawreed la yidhaahdo nebi muuse ku soo degay ayuu qiray kitaabkan qur-aankii marka warkaan haysateenna wuu u markhaati kacayaayo wuu rumaynayaa ee ma khilaafsana xadiidine marka qaata wey saasaa lagu leeyay kooxdii ugu horraysay reer bani israa'iil ee beenisayna ha noqonina ee diiday walaa takuunuu awala fariiqin kooxdii ugu horraysay ha noqonina oo kaafirin ku gaalooda bihi isaga kooxdii ugu horraysay reer bani israa'iil ee diiday ha noqonina maxaa loo leeyahay reer bani israa'iila leanna carab baa ugu horraysay beeninta sooma ila nebiga makaa laga soo saaray sal lay slam carab baa markii ugu horraysay diiday ayaga kuwa lala hadlaya madiine joogay waa kuwa laleeyahay reer bani israa'iil kooxda ugu horraysee beenis ha noqonina marka reer bani israiil la yidhahdo way macna aayaadkaygana ha ku bedelinnan oo xoogaa adduunya xoogaa adduunya waxaa loo leeyahay culimadoodii iyo dadkii hoggaanka u ahaa baa waxoogaa madaxnimoa ilaashanayay ayaga reer bani israa'iilna adduunka dhan baa waxay lahaayeen annagaa adduunka ilaahay rasul naga soo dirayoo carabta yasi jireen ma carabtan yani xoolo dhaqatada ee masaakiintae yaanu hadda u daba istaagaynaa bay leeyihin macnaha anu diin u daba istaagayna ma wiilkan yarka agoonkaa baanu annaga aada dabagelayn hadda ragganagii odayaasha ahaaye madaxda ahaaye yani xukamada ahaaye bulshada hortaagnaaye diinta looga dambeeyey miyaa maanta wiil yar daba fadhiisan warsaaha odhanine waxoogaaga adduunyada iyo dheefteeda aayaadkayga ha ku bedelanin ee aayaadka qaata saasuu rabbi ku leehay subxana wa tacala ayib waxaa kaloo lagu yidhi aniga keligayna iga baqa hana isku khaldina oo ha isku badxina xaq iyo baatilka xaqu waa cad yahay baatil ha ku darinoo dadka ha khaldina dadka jahwareerinta ka daaya oo xaq iyo baatilka iskaga darina ilaan kuwa lala hadlaya waa culimmadoodii dadweynahan marka ay qasayaan oo xaq iyo baatilka iskaga dhex dareen baa laleeyahay wara iskaga dhex darina xaqana ha qarinine muujiya maxamed waad ogtihiina waa taqaanaan inuu nebi ilaahay sidaad caruurtiisa carruurtiina u garanaysaan baad u garanaysa idinkama qarsoona ee dadka ha ka qarinine u sheega ayib idinkoo og ha qarinina idinkoo og qarinta xaqa ama ogow ama ha ogaanine waa khalad soo ma haddana wuxuu khaladku sii daran yahay markaad og tahay inuu xaq yahay qarintaadana aada og tahay markaa sooma sii darra leanna waxa weye ruuxa hadduu arrinku jahli u geeya iyo garasho la-aan waxoogaa daruuraa buu leeyay daruuro yar buu leeyay haddiise laakiin isagoo og oo uu garanayo uu kas u jiidho hadda markaa rajo male soo maha warinkoo garanaya saaha yeelinayo macnaha oo og arrinka macnaha wa aaminuu rumeeya bimaa shaygii anzaltu aan soo dejiyey rumeeya nebi maxamed aan ku soo dejiyey sal lay slam oo qur-aanka musadiqan xaala uu yahay mid rumayn mid rumaynaya limaa shaygii macakum idinka la jirankiina kii aad haysateenoo tawreed ahaa buu rumaynaya walaa takunuu hana ahaanina wala kaafirin wala fariiqin kooxdii ugu horraysay reer bani israa'iil ah oo kaafirin ku gaalowday bihi qur-aanka walaa tashtaruu ha gadanina biaayaati aayadahayga ha dhaafsaninoo ha ku gadanina amanan lacag qaliilan oo yar lacag baa laga cabira lakin waa adduunye un kulligeed madaxnimadeeda iyo barwaaqadeeda iyo xoolaheeda iyo carruurteeda kulli markii laysu geeyo aakhare markii la garab dhigo soo wax yar maaha waa amanan qaliila wey waxaan qiimo lahayn wey macana ayib wa iyaaya aniga keligayna fattaquuna iga baqa oo cid kale ha ka baqina walaa talbisuu ha qasina oo ha khaldina alxaqa xaqa ha dheehina bilbaaili baail ha ku dheehina oo ha ku qasina wataktumuu walaa taktumuu ha qarinina alxaqa xaqa ha qarinina walxaal antum idinku taclamuuna aad ogtiin inuu xaq yahay idinkoo og inuu xaq yahay haddana ha qarinina waaqimuu toosiya asalaata salaada toosiya wa aatuu siiya oo bixiya azakaata zakadana dadkii mudnaasiya warkacuu rukuuca maca araakiciina kuwa rukuucsan la jirankoodana rukuuca salaada toosiya layidhi innagana taasaa layna faray sakadana bixiya layidhi diintooda inay inay zaka bixiyaan way ku jirtay laakiin reer bani israiil zaka bixinaya miyaad aragteen way bedeleen salaada tukadaa la yidhi rukuuca baa la yidhi kuwa rukuucsan la rukuuca waxaa la leeyahay rukuucadaantaa la leeyahay culimada qaar waxay leeyihiin kuma jirin salaaday tukan jireen rukuuci kuma jirin rukuucadani marka waxa weeye qaata salaada nebi maxamed uu la yimi sal lay slam ee rukuucda leh rukuucda marka salaadii o dhan baa laga wadaayo waa min baab yani tacbiiru ljuzi wa iraadati lkulli wey qayb baa la cabira salaada ka mid a salaadii o dhan baana loo jeeda dadka tukanaya la tukada saas man ayaddu waxay tilmaamaysaa salaadaha in wada jir loo tukado oo masaajida lala yimaado salaadaha waajibkaa inay laazim tahay bay tilmaamaysa leanna waa amar amarkuna waajibnimo iyo nuzuul buu faa'iideeyaa axaadiista nabiguna waa ugu markhaati kacaysa salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka guri lagu tukan maayo salaad waajibe masaajidka lala iman saas weeyaan ayib waqiimuu tosiya asalaata salaada toosiya waaatuu siya azakata zakadana siiya oo dadka mudan siiya warkacuu rukuuca oo tukada maca raakiciina kuwa tukanayana jirankooda tukada ata'muruuna annaasa war dadka ma waxaad amraysaan bilbiri wanaagga miyaad faraysaan samaha iyo khayrka miyaad dadka faraysaan oo watansawna miyaad ka tegaysaan anfusakum nafafyaalkiina walxaal antum idinku tatluuna aad akrinaysaan alkitaaba kitaabki aad akrinaysaan afalaa tacqiluuna miyaydaan caqli lahayn oo wax garanayn wastaciinuu kaalmaysta bisabri sabirka kaalmaysta iyo wasalaati salaada labada kaalmaysta yacni danihiina ku kaalmaysta wa inahaa salaadu lakabiiratun waa mid weyn oo culus ilaa cala alkhaashiciina kuwa khushuucsan dushooda mooye dadka intooda kale way ku aweyn tahayoo way ku culusta alladiina khaashiciintaasoo yadunnuuna malaynaya yadunnuuna huba dheh og oo huba annahum iyagu mulaaquu rabbihim rabbigood inay la kulmayaan wa annahum iyagu ilayhi alla xaggiisa raajicuuna kuwa ku noqonaya inay yihiin hadalka waxaa loo jeedin nimankii madaxdooda ahaa iyo culimmadoodii war dadka ma wanaagaad faraysaan idinka nafihiinana ma ka tegaysaan hadduu waxaani khayr yahay oo faa'iide yahay inaad naftaada ku hormariso wey yacni waxaa la leeyahay waxay dhihi jireen dadka qaarkood si dhab a markay u waraystaan maxamed iyo diintu la yid waa xaqe raaca bay dhihi jireen marmar markay laaluushi iyo waxba inay ka rajaynaynin war wakaaseer aaday dhihi jireen marka warma dadkii baad wanaagga u sheegaysaan nafihiinana ma ka tegaysaan idinkoo weliba kitaabkii arrinkaa diidana arinay kitaabkii arrinkaa diidayay oo tawreed ahaana waad akrinaysaan khaladkii uu diidayana waad samaynaysaan ee miyaydaan caqli lahayn haddii cilmigii iyo kitaabkaad akrinayseen uu arrinkan idinka reebi waayey waayahe caqlina ma idinka reebi waayo caqlina idinkama reebin cilmina idinkama reebin intana waad haysaan wixiina sidan aad u qastaysaan warrankaas soo arrin khalada maaha saasaa la leeyi macnaha kaalmaysta sabirka iyo salaada sabirka waxa weeye saddexdiisii nooc baa soo gelaya waxa weeyaan in ilaahay daacadiisa aad ku sabirto ood nafti ku celiso leanna daacaadka naftu way ka carartaa macsiyada iyo dunuubtana inaad ka celiso nafti ood ka xakamayso leanna way doonaysaa ilaahay wixii uu kuu qadaray oo musiibo ah oo kugu dhacdana inaad ku sabirto sabirka noocaasoo kale ah kaalmaysta oo macnihiisu saas yahay salaadana kaalmaysta barbur subxana watacaala salaada kaalmaysta waxa weeye hadday ay arrimi kugu timaado oo culays kugu yimaado ama mid adduunya ama mid aakhira salaada loo carara nabigeena sidaasu ahaa salawaatu rabbi wasalam caleyh xadiis saxiixa sida kusoo aroortay hadduu nebigu arrin murug geliso salaaduu nebigu u degdegi jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka salaada kaalmaysta salaadiibaa waxaa la yidhi way culusta waa weyn tahay ilaa dadka khushuuca mooye salaada waaweynta maxaa laga way culusta ha way dhibbay ku tahay dadka kuwa khushuuca mooye inta khushuucda laakiin way macaansan khushuucda maxaa la yidhahdaa khushuucda waxaa la yidhaahdaa waa arrin qalbiga ku dhalata kadibna xubnaha saamaysa xasilooni qalbiga gasha markaa kadibna xubnaha ku timaado xubnaha saamaysa wey maanaa madaxa loo hoos loo foorriyana maaha indhahoo laysku qabtana maaha waa ruuxu inuu qalbigiisu ilaahay u dulloobo markuu qalbigu ilaahay u dulloobana xubnuhu ay dulloobaanoo ay u hogtaan ilaahay subxana wa tacaala kuwa noocaasoo kale a salaaddu waa u fududa salaadu hee way u fududa bal raaxay u tahay wa jucilat quratu caynii fi salaa bu nabiguri sal lay slam ilqabowsigaygiiyo raaxadayda waxaa la yeelay salaada dhexdeeda laakiin goormay salaadu raaxo noqon waa markaad ku khushuucdo oo ay ku dhadhanto oo waxa la aad akrinayso aad fahamto oo qalbigaagu uula socdo oo aad joogto markaasaa macnaha waxa weye salaadii ay ku fududaanaysa gooraad tukatay tobanka ragcadood iyo kow iyo tobanka ragcadood garan maysa soo ma laakiin haddaadan khushuucsanayn afartii ragcadood baa waxay kugu noqonaysaa yacni waxa weeye maantoo dhan waqtigaaga inay qaadatay marka waxa illa cala alkhaashiciin khaashiciintaas yey waa kuwa huba inay rabbigood la kulmi doonaan aakhara u muuqata kulanka ilaahay ay la kulmi doonaan baa u muuqda inay isaga u noqon doonaan bay hubaan kuwa sidaa qalbigooda uu ku jiro kuwa way kuwa khaashicinta salaada u fududaanayso macnaha ata'muruuna ma waxaad faraysaan annaasa dadka miyaad amraysaan marka aayaddu haba ka hadasho reer bani israa'iil laakiin ummaddanna way ku saabsantay ilaan qur-aanku gaala uma soo degin qur-aanku gaala uma soo degina muslimiintu usoo degay soo maha reer bani israa'iil haddii lagu eedeeyey dadkana wanaagga ma u sheegaysaan idinkuna wanaaggiiyo khayrkii ma ka tegaysaan oo naftiinna ma hawlamabaysaan ummaddanna waa la midoo ninka khayrka sheegaya waxaa la rabaa inuu ummadda uga horreeyo oo isagu la yimaado oo sameeyo oo wixii uu reebayeyna ka tago wuxuu ummadda sameeya la hor inuu sameeya la doonaya macna ata'muruuna ma amraysaan annaasa dadka bilbiri samaha iyo wanaagga miyaad amraysaan iyo khayrka oo watansawna ma halmaamaysaan oo ma ka tegaysaan anfusakum nafyaalkiina ma ka tegaysaan walxaal antum idinku tatluuna aad akhrinaysaan alkitaaba kitaabkii towreeda a idinku akhrinay afalaa tacqiluuna war miyaadan caqli lahayn oo garasho lahayn wastaciinuu kaalmaysta bisabri sabirka kaalmaysta oo kaashada wsalaati salaadana kaashada wa inahaa salaadu lakabiiratu midii weyn weeye oo culus ilaa cala alkhaashiciina kuwa khushuucaya dushooda mooye kuwa qalbigoodu ilaahay uu u xasilay oo ilaahay u khushuucsan kuwa dushooda mooye aladiina kuwaasoo yadunnuuna dhanniga hadda yaqiin baa laga wada yadunnuuna og oo huba annahum iyagu mulaaquu rabbihim rabbigood inay la kulmayaan wa annahum iyagu ilayhi xaggiisa raajicuuna inay u noqonayaan mid baa la ogyahay oo mar walba oo xusuusta aakhira qalbigaaga ay ku badato daacaadku way kuu dhadhamayaan mar walba oo xusuusta aakhira qalbigaaga ay ku yaraatana daacaadka dhadhankoodii baa kaa macnaa waxa weye qalbigii uu yani qalbigii waa dhibsanaya saas wey macnaa yaa banii israa'iila reer bani israa'iilow udkuruu xusa nicmatii nicmadayda xusuusta allatii nicmadaasoo ancamtu aan nimceeye calaykum dushin nicmooyinkaan idinku nimceeyen xusuusta wa annii aniguna fadaltukum inaan idinka fadilay cala alcaalamiina uunka inaan idinka fadilay middaa xusuusta nicmooyinkii badnaa xusuusta mid baa laga sheegayoo inaan uunkao dhan idinka fadilay oon dheeraad idinka siiyen xusuusta ma makhluuqaadkao dhan ba saa in loo daayaa fiican ma ummaddan xataa may ummaddan aayad kale ka soo reebtay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas baa ummaddan soo saartay saas maana cumuumka sidiisaa lagu daynaya ummadihii kale oo dhan waxa ugu fadli badnaa reer bani israiil sooma laakiin ummaddan ma gelinoo cumuumka waxaa ka soo saartay aayadda fii suurati aan ugu tegi doono aali cimraan oo odhanaysa idinka ummatu muxameda ugu khayr badan ummadaha saasaa soo saaraysa maana ayb wtaquu ka cabsada bu rabi subxaana wa tacala oo iska jira yowman maalin iska jira maalin cadaabkii iska jira maalinkaasoo laa tajzi ayna gudaynin nafsu nafi can nafsin nafta kale shay-an waxba ayna ka gudaynin maalin aynan nafinan nafta kale waxba ka deeqaynin oona ka gudaynin walaa yuqbalu aan la aqbalaynin minhaa nafta xaggeeda shafaacatun erge aan laga aqbalayn walaa yu'khadu aan laga qaadaynin minhaa nafta xaggeeda cadlun furasho aan laga qaadayn madax furasho walaa hum amana aynan ahaanin nafafyaalkii yunsaruuna kuwa loo gargaarayo maynan ahayn war reer bani israa'iilow iyo inaguba dadka maqlayow waxaad iska jirtaan maalin ayna nafan nafino nafta kale waxba u tari karin waxba kama celin karto waxba kuma tari karto waxba kuma biirin karto ergana laga aqbali maayo erga laga maxaa laga wadaa shafaacada waxaa la yidhahdaa ruuxa codsigiisa intaad sii qaado ciduu wax ka doonaya inaad ugu geyso iyo shafaacada la yidhahda waxaana shafaacada loogu magacaabay codsigaagii codsigii uu ku keensaday iyo adiga codsigaagii baad isku lamaaninaysaa ilaa shafciga lamaanin baa la yidhahdaa intaad isku lamaaninaysa isku lamaanaysa aad u geynaysaa ruuxii aad wax uga rabtay marka cid erga ah oo intuu yimaado ilaahay ula hadli ama arrinkooda kala hadli oo laga yeelina ma jiro haye waxaa saddexaysa maalinkaa isaga a madax furasho laga yeeli maayo shaygan ha layga qaato ha laysii daayana laga yeeli maayo wax u hiiliya ma la helayaa intaa la waaye maya ee wax u hiiliyana ma jirto maalinkaa waxa wey waa adiga iyo iyo camalkaaga iyo naftaada wey wax kalood sugtaa yaysan jirin maalinkaasaa dambeeya war isjira wattaquu iska jira yowman maalin maalinkaasoo laa tajzi ayna gudaynin nafsun nafi can nafsin nafta kaleeto shay-an waxba ayna ka gudaynin shay-an waa nakira fii siyaaqi nafyi baa la yidhaahdaayo cumuum bay faaidaysaa waxaba yaraatee ee maalinkaa nafi ay naf u tari karto ma jirto ama ka gudi karto walaa yuqbalu la aqbali maayo minhaa nafta xaggeeda shafaacatun erga laga aqbali maayo walaa yuukhadu la qaadi maayo minhaa nafta xaggeeda cadlun furasho laga qaadi malax furasho walaa hum mana aynaan ahano yunsaruuna kuwa loo hiiliyo cid muhiilisana heli maayaan way macnaha waid najaynaakum min ali fircawna yasumuunakum suua alcadaab marka adigu isku tasho adigu isku tasho midna ha ku tashan shafaacada la diidan yee laleeyahay erga la aqbali maayo gaal erga laga aqbali maayo ruux gaalnimo iyo shirki ku dhintay ruux ilaahay arrinkiisa kala hadli kara ma jiro laakiin ruuxa mu'minka ee dembiyada ku dhintay shafaaco iyo erga wuley oo yaa u ergaynaya malaa'igtaa ergayn oo rusushaa ergayn oo mu'miniintaa ergayn oo ilaahay la hadlay subxaana wa tacaala laakiin meesha waxaa ku jira inoo imaan doonta ergada la ergaynaya shuruud bay leedahay muminka loo ergaynaya laftiisaa shuruud leh wax hadda adduunka laguu sii ballanqaadi kara maaha oo hebel uu ku dhihi karo aniga isku kay halle sheekh hebel baan ahayo ilaahay agtiisa wax weyn baa ii yaalle isku kay halle waxbaa isdhimi muriidkaygii baa tahay warkaas war jira maaha isagaaba naftiisu meelay tegi doontaan garanayn wadkur waxaad wadkuru xusuusta baa le reer bani israa'iilow nicmooyinkii loo galay baa la tirinaya id waqti xusuusta najaynaakum aan idin badbaadinay oo aan idin samato bixinay min aali fircawna fircawn qowmkiisii iyo dadkiisii baan idinka samato bixinay yasuumuunakum waxay idin dhadhansiinayaan yasuumuunakum waxay idinla xidhiidhinayaan waa la dhahaa waxay idinla jirinayaan oo idinla doonayaanna waa la dhahaa waxay idin dhadhansiinayaan oo idin daajinayaanna waa la yidhahdaa inta kaa doonta marka yani min ali fircawna yasuumuunakum waxay idin dhadhansiinayaan ama idin daajinayaan suua alcadaabi cadaabka ugu xun cadaabkiisa ugu xun bay idin daajinayaan muxuu yahay cadaabkaas yudabixuuna waxay gowracayaan abna'akum wiilashiina wayastaxyuuna waxay daysanayaan oo ay nolosha ku reebanayaan nisaa'akum dumarkiina gabdhihiina wa fii dalikum arrinkiina dhexdiisana waxaa ku sugan balaaun imtixaan jirrabid baa ku sugan oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday cadiimun oo weyn reer bani israiil waa la gumaysan jiray fircawn baa gumaysan jiray iyo qowmkiisi iyo qibdiyiintii ah nimankaasaa gumaysan jiray marka gumaysi aad u xun bay gumaysan jireen muxuu yahay gumaysigaas waa kaa qur-aanku sheegay waxayna ku timid bay leeyihiin fircawn ayaa riyooday wuxuu ku riyooday isagoo boqortooyadiisa iyo madaxnimadiisu ay baaba'dayoo nin reer bani israa'iila sababtii ay ku baaba'day wuu riyooday riyadii baa loo fasiray riyada tafsiirkeedii baa marka wuxuu noqday boqortooyadaada waxaa baabi'in doona nin reer bani israa'iil ka dhashay waa inuu marka ka hor tago wuxuu yidhi marka wiil kastoo reer bani israa'iil ka dhasho ha la gowraco gabdhahoodana inoo daayaha inoo shaqeeyana jaariyado guryaha ka shaqeeyo wiil alla wiilkii dhashaba subaxduu dhasho waa laga warhayn markuu saa u dhashaba dhagtaa dhiigga loo darayo soo gumaysi aada u xun maaha aad buuxaya malaha wax weeye isagoo kaleba adduunka ma soo marin war gumaysigii saa ahaa allaha idinka saaray bal nicmadu idiin gala xusuus soo nicmo weyn maaha nicmadaa ma halmaantay reer bani israa'iil wey macna wadkuruu xusuusta reer bani israa'iil id waqti najaynaakum aan idin samato bixinay min aali fircawna fircoon dadkiisii aan idinka samato bixinay yasuumuunakum maxay idinku samaynayeen yasuumuunakum waxay idin daajinayeen oo ay idin dhadhansiinayeen suua alcadaabi cadaabkiisa ugu xun ciqaabta ugu xun bay idin marinayeen yudabixuuna waxay gowracayeen abna'akum wiilashiina oo wayastaxyuuna waxay daysanayeen oo reebanayeen nolosha ku reebanayeen nisa'akum dumarkiinana nolosha u daysanayeen siay ugu shaqeeyaan wa fii dalikum kiinaa dhexdiinaan dhexdiisa waxaa ku sugan kaa laydinku samaynayay balaa-un baa ku sugan jirrabid iyo imtixaanid alla idin imtixaanay oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay cadiimun oo weyn marka badbaadada ilahay gumaysiga idinka saaray cadowgiinina halaagamiyadaan xusuusanayn wadkuruu xusuusa reer bani israa'iilow id waqti faraqnaa aan kala yani aan kala bixinay wadkuruu xusuusa id waqti faraqnaa aan kala bixinay bikum idinka sababtiin ayaanu kala goynoon kala bixinay albaxra badi ayaanu kala bixinay fa anjaynaakum markaasaanu idin badbaadinay wa aqraqnaa waxaanu maanshaynay oo aanu hafinay biyihii ku hafinay aala fircawna fircoon dadkiisa walxaal baan saa yeelay antum idinku tanduruuna aada fiirinaysaan bal waxaad xusuusataan markii badda laydiin kala jeexay oo si tartiiba u dhex marteen cadowgiinnioo idinka dambeeyo fircoon iyo ciidankiisii ana idinkoo indhihi nushan yihiinoo fiirinaya meeshaa ilahay ku baabiyey subxana wa tacala ninkii saa kuu geli jiray oo subax ilaahay ku badbaadiyoo bannaanka ku keenay dowladda calankeed baa u mulanaysa nebi muuse hogaaminaya calayhi salaam gumaysigii bay ka baxeen intaa waxaa u dheer cadowgoodii oy arkayaan baa hortooda lagu halaagay wartaan iyadan xusuusnay wadkuruu xusuusta id waqti faraqnaa aan kala yani waxway kala bixinay oon kala dhigna wey bikum idinka sababtiina albaxra badi waxay ahayd yani waan u tegi doonaa nabi muuse hogaaminayaa lasoo cayrsaday fircoon iyo ciidamadiisi baa ka daba yimid badda usha ku dhafaa layidhi nabi muuse calayhi salaam markuu badii ku timid baa usha ku dhufa layidhi ushii markuu ku dhuftay yani waxa weye laba qaybood oo waaweyn bay kal laba buurood bay noqotay oo badda biyuheediibaa xag iyo xagga u kala istaagay dhex bay mareen markay baxeenna fircoon oo daba socday baa lagu halaagay saas way macnaa ayib fa anjaynaakum markaasaan idin badbaadinay oo wa aqraqnaa waxaan maanshaynay biyaha laysku halaagaa la yidhahdaa aqraqnaa waxaan maanshaynay oon hafinay aala fircawna fircoon qowmkiisii walxaal antum idinku tanduruuna aad fiirinaysaan wadkuruu waxaa kalood xusuusataan id waqti waacadnaa aan la ballantannay aan la ballannayoo la yaboohtannay muusa muuse arbaciina leylatan afartan habeen markay dhammaystiranto uma kadibna ittakhadtum waxaad samaysateen alcijla dibigii baad ilaahan ilaah ka dhigateen min bacdi muuse gadaashi muuse markuu idinka tegay baad dibi samaysateen walxaal baad dibigaa samaysateen antum idinku daalimuuna kuwa gardaran aad tihiin gaala aad mushrikiin aad tihin wey maanaa daalimuuna bimacnaa mushrikuuna idinkoo shirki ku dhacay uma markaa kadibna cafawnaa waan cafinay cankum xaggiinaan iska kiin cafinay min bacdi dalika kaa kadib lacallakum tashkuruuna si aad u shukridaan tanina waxa weeye khalad baad gasheen khaladkaad gasheen wuxuu ah nebi muuse calayhi salaam buu ilaahay ballan la galay wuxuu ku yidhi markii afartan beri ka soo afartan mahabeen markay soo wareegto meel heble imow weliba markii hore soddon beri baa loo qabtay soddon habeen kadibna toban baa lagu dhammaystiray wawaacadnaa muusa alaaiina leylatan waatmamnaha bicashrin fatama miiqaatu rabbihi arbaciina leyla afartan habeen markay dhammaystiranto meel heble imow baa layidhi nebi muuse waa markay badda soo dhaafeen kadib nebi muuse wuu soo tegay oo meeshii buu soo aaday meeshii markuu ku soo maqnaa ayaa ninkii saamiri la odhan jiray nin iyaga la socday oo shaydaan ahaa baa wuxuu u sameeyey dibi dibi buu u sameeyey intuu waxay wadeen macdan ay wadan iyo waxyaala isku dhalaaliyey buu dibi u sameeyey dibi ciyahayo oo dabayshu markay gasho macnaha wax way dhawaaqahayo sida dibiga u ceeya yuu u sameeyey markaasuu yidhi war nebi muuse ilaahiisii waa halmaamaye yacni waa kan ilaahiniya kana caabuda reer bani israail waba kugaaba nimankii la soo badbaadiyey oo intaasoo rafaad laga soo bixiyey dibigiiba way isu daba istaageen dibigiiba way u sabran yihiinba macna marka dibigii baad ilaah ka dhigateen muuse markuu idinka tegay kadib idinkoo dulmi ku kacay maxaa yeelay dhagaxankaata laysku ururiye macdanta la ururiye la dhalaaliyey maxay tani maxay wax idinku qaban weyda hadda kor soo dulmiya gardarnamaa intuu ilaahay idin badbaadiyey haddana inaad dibi uga xirataan oo dibi aadan inaad caabudaan waa dulmi dulmi baad ku kacdeen intaa markaad gasheen waan idin cafine waata nicmada la doonaya inay xusuustaan waa mid waan idin cafinay oo waan idinka dhaafnay arrinkaas si aad u shukridaan waxaad xusuusataan id waqti waacadnaa aan la yabahotanay oo la ballannay muuse muuse arbaciina leylatan afartan habeen ay tamaama arbaciina leylawe afartan habeen markay dhammaystirantaan la ballannay uma kadibna ittakhadtum waxaad samaysateen alcijla dibigiibaad ilaahan ka dhigateen ilaah ayaad ka samaysateen min bacdihi markuu muuse tegay kadib oo idinka tegay walxaal antum idinku daalimuuna kuwa dulmi sameeye aad tihiin uma kadibna cafawnaa waan cafinaa cankum xaggiina min bacdi dalika kaa kadib baan idin cafinay ay min bacdi dalika kaas oo ah dibiga caabudiidta kadibna waa idin cafinay lacallakum tashkuruuna si aad u shukridaan waxaa kalood xustaan wadkuruu waxaa kalood xustaan id waqti aataynaa aan siinay muusa muuse alkitaaba kitaabkii markaan siinay towreed ahaa waalfurqaana iyo xujooyinkii xaq iyo baatilka kala bixinaya lacallakum tahtaduuna si aad u hanuuntaan ama lacallakum waxaa mudantihin tahtaduuna a hanuuntaan waxaa kaloo reer bani israa'iil oo laydinku nimceeyey kitaabkii towreed ahaa ee qiimiga badnaa buu ilaahay muuse idinku soo dhiibay calayhi salaam xujooyin iyo aayado cadcad oo baatilkii xaqa kala saarayana wuu idiin soo dejiyey si aad u hanuuntaan oo ilaahay jidkiisa quman aad u raacdaan way macnaha saas weeyaan marka furqaanku waxaa dadka in badan maskaxdooda macnaha ku jirtaay iyo maankooda furqaan in la yidhaahdo qur-aanka in furqaan loo yaqaano diinta islaamka saas ax maha furqaanku waxaa la yidhahdaa xujo kastoo xagga ilaahay ka timid oo xaq iyo baatil kala saaraysa furqaan baa la yidhaha waxaana halkan laga wadaa kitaabkii towreed ahaa waxaa garab socday aayado waaweyn oo sagaal ahaa oo ilaahay uu reer bani israiil wax ku tuseeyey marka mucjisaadkaasaa laga wadaa furqaanta noqonaya macna wadkur waxaad xustaa udkuru xusta reer bani israiilow id waqti aataynaa aan sinay muusa muuse aanu sinay alkitaaba kitaabkii towreed ahaa bilijmac weyn kaa laga wado wlfurqaana iyo kuwii xaq iyo baatilka kala saaraya xujooyinkii xaq iyo baatilka laydinku kala saaraya wax laydinku caddaynayay lacallakum tahtaduuna si aad u hanuuntaanoo jidka saxdaa u raacdaan wadkuruu waxaad xusuustaan sidoo kale reer bani israa'iilow id waqti qaala uu yidhi muusa muuse liqowmi qowmkiisa wuu ku yidhi yaa qowmi qowmkaygiiow inakum idinku dalamtum waad dulmideen anfusakum nafafyaalkiinaad dulmideen biitikhaadikum samaysigiinna darteed baad ku dulmideen samaysigiinna dartii baad ku dulmideen alcijla dibiga aad samaysateen ilaahan ilaah aad ka samaysateen dibiga aad ilaah ka samaysateen daraaddeed baad naftiinna ku dulmideen ee fatuubuu noqda ilaa baari'ikum allihii idin abuuray u noqda oo faqtuluu dila anfusakum nafafyaalkiina dila dalikum kiina oo inaad islaysaan ah baa khayrun idin khayr badan lakum idinka cinda baari'ikum allaha idin abuuray agtiisa saasaa idin fiican fataaba halkaa waxaa ku jirta way islaayeen fataaba markaasuu ka toobad aqbalay haa faqataltum anfusakum dheh naftiinaad layseenoo markaa waad islayseen fataaba markaasuu alla toobad aqbalay calaykum dushiina maxaa yeelay inahu alla huwa isagu attawaabu waa midka toobad aqbalka badan weye alraximu oo naxariista badan tanina waxay ahayd nebi muuse markuu soo noqday oo socdaalkii ka soo noqday ballantii alla subxaana wa tacaala ayuu wuxuu u yimid ayagoo dibigii caabudaya dibigii caabudaya markaasu wuxuu ku yihi warniyo khalad baad gashay naftiinana dulmi iyo gardaraad usoo jiideen dibigan aad samaysteen ilaah ka dhigateen daraaddeed maxaa yeelay shirki baad ku dhacdeen dulmi ka weyn ma jiro ee rabbigiin usoo noqdo toobadkeena seen jidkeen marnaa wey jidkaad maraysaan oo toobadda u maraysaan innaga maxaa laynooga baahaya markaan toobad keenin inaan ilaahu noo dambi dhaafno wixii horena ka qoomamoonno dibna inaynaugu noqonin go'aansanno hal yani arrin ruuxu samayn karo wey sooma ayaga laakiin waxaa lagu yihi jidka idiin furan waxa wey inaad islaysaan saasaana idiin khayr badanoo inaad dembigan kusii jirtaan saasaa ilaahay agtii idiin khayr badan waa islaayeen marka gamtay isu istaageen inta laba safna noqdayba sidii laysugu waday seefaha bay intaasoo ruux iska dileen halkaasuu ilahay kaga toobad aqbalay subxana wa tacaala fataaba calaykum alla subxaana wa tacaala dushiina waa ka toobad aqbalay allana subxaana wa tacaala towbadda addoommadiisa waa ka aqbalaa waana u naxariistaa ilahi subxana wa tacala saas wey macnaa waa meelaha shareecadeennu ay khafiifisayo yacni waxa weeyaan sida ummadihii hore ilaahu culayska aad u saartay annagana ha noo saarin meelaha laynaga fududeeyay bay ka mid in yaroo fududoo yani ruuxu ilaahay waafajiyo u fudud ayaa laynooga dhigay innaga saas wey macnaa wadkuruu waxaad xusuusataan id waqti qaala uu yidhi muusa muuse uu yidhi liqowmi qowmkiisa markuu ku yidhi yaa qowmi qowmkaygiiow inakum idinku dalamtum waa dulmideen anfusakum nafyaalkiina war tolkayow naftiinna waa dulmideen maxaad ku dulmideen biitikhaadikum samaysashadiinna darteed baad ku dulmideen alcijla dibiga aad ka samaysateen ilaahan ilaah aad ka samaysateen midaad caabudaan aad ka dhigateen ee fatuubuu noqda ilaa baari'ikum mid allaha idin abuuray u noqda baarigu waa khaaliqa wey midka idin abuuray u noqda faqtuluu dila anfusakum nafifyaalkiina dilo islaaya dalikum kaa oo inaad islaysaan ah sidaana laydinkaga toobad aqbalaa ayaa khayrun khayr badan lakum idinka cinda baari'ikum ka idin abuuray agtiisa saasa idin khayr badan allaha idin abuuray agtiisa saasa idin khayr badan leanna inaad islaysaan toobadna laydinka aqbalo jannana gashaan iyo inaad dembiga intaad ku dhimataan naar gashaan keebaa fudud keebaa khayr ku jira dil adduunya dhimasho adduunya dhima waa la wada dhiman sooma laakiin dhibaata waa cadaab aakhara wey saas macna ayib fataaba wuu toobad aqbalay alla calaykum dushiinu idinka toobad aqbalay waa intii soo hadhay intii la laayay mooye intii soo hadha weeye fataaba calaykum intiina soo hadhay waa laydinka toobad aqbalay inahu alla huwa isagu attawaabu waa midka toobad aqbalka badan weeye alraxiimu oo naxariista badan wey wadkuruu waxaad xustaan sidoo kale wadkuruu xusta oo xusuusta reer bani israa'iilow id waqti qultum aad tidhaahdeen yaa muusa muusow lan nu'mina rumayn mayno laka adiga kuu rumayn mayno warka kaa rumaysan mayno iyo waxaad sheegayso xataa nara allaha ilaa aan alla aragno jahratan si cad ilaa aanu aragno si caddaan ah ayib fa akhadadkum waxaa idin qabatay saa markaad dhahdeen assaa'iqatu biriqdi baa idin qabatay naartii samada ka timid baa idin qabatay walxaal antum idinku tanduruuna aad fiirinaysaan uma markaa kadibna bacatnaakum waan idin soo saarnay oo waan idin soo noolaynay min bacdi mawtikum dhimashadiinna kadib lacallakum tashkuruuna si aad u shukridaan ama lacallakum waxaad mudo tihiin tashkuruuna inaad shukridaan waxay ahayd nabiyullaahi muusa calayhi salaam salaam si ugu tegi doona fi suurati alacraaf walama jaa muusa limiiqaatina wakallamahu rabbuhu yani yani reer bani israa'iil toddobaatan nin oo ka mid ah wakhtaara muusa qawmahu sabciina rajula limiiqaatina toddobaatan reer bani israa'iil ka mid oo xul ah ayuu nebi muuse la tegay calayhi salaam meeshii ballanta buu aaday ballanta kaloo qabto ilaahay yani inuu yidhi waxay ka cudur daaranayeen baa laleeyahay dadka loo yeedhay toddobaatanka khaladkay galeen bay ka cudur daaranayeen markay tageen ayaa ilaahay subxaana wa tacaala nebi muuse hadalkiisa maqashiiyey ayaguna hadalkii maqle markaasa waxay yidhahdeen muusow annagu hadal yani la maqlayo wax dhahaya annagu ma garanayno ku nagumana fille allaha aad sheegayso isha noo saar bay dhe natus natus haddii kale si cad natus haddii kale kaa yeermin markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala saaciqa mid suuxisa ayaa lagu qabtay oo samada lagaga keenay ma naar bay ahayd ma wax kaley ahayd saaciqana waatan soo marno dariiq baa la dhaca laakiin wax suuxiyey inbaa ku yimid markaa wey markuu nebi muuse calayhi salaam uu leeyahay ilaahu haddaad kuwan halaagto reer bani israiil siaan ugu noqon ee dib loo nooleeyey iyagaa dibbaa loo soo kaakiciyo markaasaa la soo nooleeyey iyagiiyo nebi muuse wada socdaa soo wada noqdo macna marka taasina mid bay ahaydoo khaladay galeen bay ahayd haddii ilaahayba subxaana wa tacala rasuul u soo diray intaasoo nicmana u galayoo baddii iyo dhibaatooyinkeedii ka badbaadiyey gumaysigii fircoonna ka badbaadiyey allaha intaasoo dhan u samaynaya aayadihiisi iyo astaamihii weyweynaaye ku tusayana ay ku dhex jiraan na tus qanci mayno inaanu isha saarno mooye soo gardariyo macangegnimo maaha waa macangegnimo meesha ugu dambaysa wey macnaha marka saas daraaddeed baa loo yani saaciqada u qabatay ayagoo weliba fiirinaya oo weliba suuxeenasay ku fiirinaya markay qabanaysay oo ku bilaabanaysay intaysan suuxin bay arkahayeen indhahooday u muuqatay ayagoo arkaya dhaadhaceen oo daateen macnaha saas weeyaan wadkuruu wadkuruu waxaad xusataan id waqti qultum aad tidhahdeen yaa muusa muusow lan nu'mina rumayn mayna laka adiga kuu rumayn mayno kaa rumaysan mayno waxaad sheegayso xataa nara allaha ilaa aan ana alla aragno jahratan si cadaan ilaa aan u aragno si aan qarsoodi ku jirin ishanadu ilaahay qabato faahadatkum waxaa idin qabatay marka asaaciqatu tii suuxinaysabaa idin qabatay walxaal antum idinku tanduruuna aad fiirinaysaan yani biriqdii suuxinaysa iyo naartii samada ka timid baa idin qabatay idinkoo fiirinaya uma kadibna bacatnaakum waan idin soo saarnay min bacdi mawtikum geeridiinna kadib baanu idin soo saarnay markaad dhimateen kadib ayaanu idin soo noolaynay noolayn baa laga wada macna lacallakum waxaad mudantihiin tashkuruuna inaad shukridaan war ka mahad celiyo nicmooyinka ilah idin galay subxana wa tacala reer banu israaiilow wadallalnaa yani meesha yani laleeyahay ilaahay na tus ay leeyihiin sidaan u tegi doono ilaahay subxana wa tacala adduunyada laguma arki karo xadiis saxiixa ayaa ku sugan rabbigiin ma arki kartaan ilaa aad ka dhimataan laakiin ahlusunna waljamaca caqaa'idooda saxda waxaa ka mida usuul ahlusunna waljamaca waxaa ka mid a qur-aanka iyo sunnaduna ay tibaaxeen in maalinta qiyaamada dadka mu'miniintu rabbigood arki doonaan subxana wa tacala mutawaatir waa xadiista ku soo aroortay laakiin qolyo muctasile la yidhaahdiyo niman khariban baa caqiidada khilaafsan waan u tegi doonaa insha allahu tacala wadallalnaa waan hadhaynay dallalnaa waan hoosaynay calaykum dushiina waxaan idinku hoosaynay alghamaama daruurihi wa anzalnaa waan soo dejinay calaykum dushiina waxaan idinku soo dejinay almanna mannigii iyo wasalwa salwihii baan idinku soo dejinay markaasaa waxaan idinku nidhi kuluu cuna min ayibaati ma shay wanaagiyaalkii cuna rasaqnaakum aan idinku irsaaqnay wamaa dalamuuna maynan la dulmiyin markay caasinimada dembiga ku kaceen maa dalamuuna namayna dulminin walaakin kaanuu waxayse ahaayeen anfusahum nafyaalkooda yadlimuuna kuwa dulmiyey bay ahaayeen waxaa kaloo nicmo ahay reer bani israa'iil magaalaa la yidhi gala magaalo aan u tegi doona galaa la yidhi nimanka ku jirana ka furta way diideen fulayiin bay ahaayeen weligoodbe way diideen waxay yidhahdeen nimaasha meel niman xogxog badan baa meesha jooga meel la geli kara ma aha tigi waa marka lagu riday wareer waxaa lagu riday meelay u socdaan iyo meelay u jeedaan ay gara waayeen afartan sanay tiiha ku jireen afartankii sanee tiiha ay ku jireen buu ilaahay xanaanaynayay subxaana wa tacaala ha wareersanaadeen haddana xanaanaa ku socoto qoraxdiina waa laga hadheeyey cunto bisiloo diyaarana waa loo keenaya cuntada loo keenayo waxaa ka mid a manniga iyo salwiga ka mid a salwiga waxaa la yidhahdaa shimbiraha nooc ka mid a salwiga la yidhahda waa shimbiro shimbiro kuuskuusan oo inta badan koox koox isu raaca oo macnaha waxa weeyaan waxay leegiin baa laleeyahay kabarayda kabarayda ma taqaanaan kabarayday leegiin xoogaa qiyaasaas wey macnaha ayaa salwiga la yidhaahdaa shimbiro noocaas oo kalea marka loo keenayaa iyagu macnaha wax weeye diyaarsan way cunayeen maniga aad baa loogu murasan yahay maniga culimmada qaar ka mida waxay leeyihiin waxaa laga wadaa maniga yacni shay samada ka soo degi jiray samada ka soo degi jirayoo sida xabagtoo kale ah malab bay culimada qaarkood dahan lakiin malab ma aha waa sida malabku u macaan yahay weligii miyaad aragteen xabag uu roob ku da-ay xabag roob ku da ma aragteen xabag roob ku da-ay sideedoo kaleeto ama baashantaata macnaha waxa weeyaan koollada ah ee cad ee dhareerka ah sidaasoo kaleeto way macnaha habeenka niskiisa dambe iyo saqda dhexe buu samada ka soo degaa markaasuu geedaha dushooda iyo dhagaxyaanta dushooduu fuulaya subaxdii waagu hadduu baryahay meeshaasay ka guranayaan sheekh tafsiirka noo aqrin jiro ciraaqi ahaa wuxuu noo sheegay ilaa iyo hadda shaam iyo ciraaq adaraafteeda iyo inuu ilaa hadda soo dego xilliyada qaarkood oo la arko marka xabagta oo laqooyey xabag la qooyey buu aada ugu egyahay saas way macana waana macaanye kaasi waa maniga culimmada qaar ka mida ku fasiray tafsiirka igala fiicani wuxuu yahay ibnu kaiir iyo rag ka mida tafsiirkay dooranayaan bukhaarina inuu doortay aada moodo maniga in la yidhaahdo waa wax walboo ilaahay ku galladaystay nicmooyin fara badan baa markaa soo gelaya soo maha marka manigu waa gallad wey ma aha shay khaasa ma aha waxaa soo gelaya shaygaa soo daadanayay nicmooyin kaleoo fara badan baa soo gelaya waxaana loo daliishanayaa xadiidka saxiixulbukhaari iyo keyrka ku soo arooray ee nebigu yidhi sal lay slam alkamatu min almani aladii unzila calaa muusa calaa bani israaiil dheh kamada baashan la yidhaahdo maxay ahayd dabayuluq maari miyay ahayd dabayuluqda dabayuluqdu waxay ka mid tahay manigii lagu soo dejiyey reer bani israaiil dabayuluq waa taqaana yani waa baal baadiyaha ka baxdo daba ballaadhan oo markay bislaato yani wax wey macaan baashaasi marka waxay ka mid tahay manigii reer bani israaiil lagu soo dejiyey waxaa laga fahmay marka inay taake taana ka mid ahay geedkaa soo daadanahayee malabka u egna uu ka mid ahaa waxyaalo kalena ay ka mid ahaayeen marka maniga waxaad u daysaa waa waxyaabo badanoo ilaahay ku galladaystay baa soo gelaya sidaa iska dhi macnaha saas weeyaan wadallalnaa waan hadhaynay calaykum dushiina waxaanu ku hadhaynay wadallalnaa waan hoosaynay oo waanu hadhaynay calaykum dushiina alghamaama daruurtii baan idinku hadhaynay oo qoraxdii baa laydinka xejiyey wa anzalnaa waan dejinay calaykum dushiina almanna galladii baan idinku soo dejinay galladii shaygii iska diyaarsanaa barwaaqadii diyaarsanayd ee aydan ku dhibaatoonin baanu idinku soo dejinay wasalwa shimbirihii kuuskuuslaana waan idin soo dejinay kuluu markaasaanu idin nidhi cuna yani waqulnaa lakum waxaana markaa idinku nidhi kuluu cuna min ayibaati maa shay wanaagyaalkii cuna rasaqnaakum aan idinku irsaaqnay waxaas diyaarka ehe laydiin diyaariye laydinku irsaaqay wanaagiisa cunoo daaqa laakiin maxaa laydinka rabaa ilaahay u shukriye oo ha kibrina ma sameeyeeneed maya way caasiyeen hadday caasiyeenna ilahay wuu ka aargoosta wamaa dalamuuna namayna dulmiin buu rabbi subxana wa tacala hadday cisyaan iyo dembi ku kaceen annaga maynana dulmin maxaa yeel ilahay mama dulmin karaan ma ilahay bay dhib u geysan karaan wamaa dalamuuna namayna dulminin walaakin kaanuu waxayse ahaayeen anfusahum nafafyaalkooda yadlimuuna kuwa dulmibe dhibkay la yimaadeen iyo dembigay galeen dhibaatadii ka dhalatay iyagoonbay kusoo noqotay ilahayna waxba mayna yeelin addoommadiisana waxba mayna yeelin hada bilahi tawfiq sal allahuma wslm ala nabiyina muxamedi wala ali w saxbi waslm